الرحمن الرحيم الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون suurat alacraaf ayaan ku soo dhexsilnay aayadda soddon iyo saddexaad ayuu darsigeeni ka bilaabanayaa ilaahi subxaana wa tacaala aayadihii inoo dambeeyey wuxuu inoogu sheegay inuu addoommadiisa u xalaaleeyey ziinada waxyaabaha la ysku qurxiyo iyo risiqa waxyaalaha la quuto kuwooda wanaagsan ee tayibaadka labaduba waxay u qaybsamaan laba qaybood waxyaabaha la ysku qurxiyey iyo waxyaalaha la cuno xalaal iyo xaaraan bay u qaybsamaan sida waxyaabaha la quuto ama la cabo ay xaaraam u leeyihiin bay waxyaabaha la ysku qurxiyana xaaraam u leeyihiin saas daraaddeed waxaa fiican dadka isqurxinaya dumarka u badan yihiin inay aada uga fiirsadaan waxyaabaha ay isku qurxinayaan iyo qaabka isku qurxinayaan oo ay shareecada waafajiyaan qul waxaa tidhahdaa nebigu inamaa xarama wuu uun xaaraameeyey rabbii rabbigay wuxuu uun xaaraameeyey alfawaaxisha waxyaabaha foosha xun maa dahara wixii muuqda oo minhaa iyada ka mid ah iyo wamaakii batana qarsoonaada iyo wixii qarsoonba wal-ithma dembiga ayuu xaaraameeyey walbagya iyo gardarada bigayri xaqin xaqdarro lagu gardaroodo wa an tushrikuu inaad wadaajisaan buu alla xaaraameeyey billaahi ilaahay inaad la wadaajisaan maa shay lam yunazil uusan dejinin bihi maaga sultaanan wax xuja a uusan usoo dejin wa an taquuluu buu xaaraameeyey inaad tidhaahdaan cala allahi alla dushiisa maa laa taclamuuna waxaydaan cilmi iyo ogaansho u lahayn arrimaha way arrimaha ilahay xaarameeyey subxana wa tacaala ziinada iyo risiqa tayibaadka ilaahay ma xalaalaynin ma xaraamaynin ee waa xalaaleeyey wuxuuse xaraameeyey oo rabbi xaaraameynta waxyaalaha uu addoommadiisa ka xaaraameeyey waa fawaaxishta fawaaxishta waan soo marnay waa dembiyada aadka u foolxun oo ziinadu ay ka mid tahay ama ha muuqato ama ha qarsoonaato macnahaana horaan usoo marnay sacad ibni cubaada xadiid saxiixa sugan ayaa sacad baa wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay haddaan ninka xaaskayga agtiisa haddaan nin ugu tago ilaan qoorta ka gumbido oon dili seef baan ku dhufan nabigu markaasa wuxu uhi sal ly slam atacjabuuna min hayrati sacdin sacad masayrkiisa miyaad la yaabantiin buuri ilaahay baan ku dhaartaye anaa ka qiiro badan buuri anigana ilaahay baa iga qiiro badan buuri sidaas daraaddeed buu rabbi wuxuu u xaaraameeyey fawaaxishta wixii muuqda iyo wixii qarsoonba yani waxa way qiirada daraaddeed marka ha qarsoonaato ha muuqato rabbi subxana wa tacala fawaaxishta waa xaaraamey wal-ithma waa dembiga dembiga dhibkiisu adiga kugu egyahay oo cid kaleeto oon aadan ku xadgudbaynin ayaa laga wadaa hadda ismiga macsiyada laga wadaa bagya walbagya bigayri xaq bagyigana waxa la yidhahdaa waa gardarrada waa inaad dad kale ku xadgudubtood ku gardarooto xaqdarrana aad ugu gardarooto oo waxay kala tahay ismiguna waa dembiga adiga kugu eg bagyiguna waa dembiga dhibkiisu dadka kale u gaadhay oo inaad dadka gardaraysataa macnaha xaqdarrana aad ku gardaraysato waxaa kaloo rabbi xaaraamiyey subxaana wa tacala inaad shirki la timaadaanoo asnaam iyo dhagaxyaan iyo makhluuqaad uusan xujo lagu caabudo soo dejinin inaad ilahay wax la wadaajisaan subxana wa tacala ta ugu dambaysa ilaha idinka xarimay waxa weyaan inaad ku been abuurataan ood masabidaan oo wuxuusan idinka yeerhsiisaan oo wuxuusan xalaalaynin ad dhahdaan wuu xalaaleeyey oo wuxuusan xaaraamaynin ad dhahdaan wuu xaaraameeyey oo tidhaahdaan caruur buu leeyay inaad ilaahay ku been abuurataan taasaa loogu dambaysay alimaam ibnulqayim caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahy aayadda dembiyada waxay u gashay oy u sheegtay sidii ay u kala fududaayeen bay u kala hormarisay yacni fawaaxishta iyo ismiga iyo bagyiga iyo shirkiga marka ugu dambaysa waxaa ugu weyn buri dembiyada inaad ilahay ku been abuurato xataa shirkiga isagaa ka weyn buu leey xalaalaynta iyo xaaraamayntu saas way macnaha qul waxaad tidhahdaa nebiyow inamaa xarama wuu un xaaraameeyey rabbii rabbigay alfawaaxisha waxyaabaha foosha xun dembiyada foosha xun maa dahara wixii muuqda oo minhaa dembiyada ka mid ah wixii muuqdood muujisanaysa oo lagula ogyahay iyo wamaakii batana qarsoon iyo wixii qarsoonaado oo aan lagula ogeynba ilan ilahay waxba kama qarsoono waa ku ogyahay waalithma dembigii buu alla xaaraameeyey naftaada ku saabsanaa walbaqiya gardaradii ama walithma dembigii buu xaraameeyey oo waa caam inta kao dhan baa soo hoosgalay walbaqiya gardaradii buu xaraameeyey bikayri xaqin xaqdarro lagu gardaroodo oo dadka la gardaraysto af ama adin la maago dadka aad iska maagto gardaradaana ilahay waa xarameeye subxana wa tacala waa dulmi wey wa an tushrikuu inaad wadaajisaan buu alla xarameeyey billahi ilahay inaad la wadaajisaan maa shay lam yunazil uusan soo dejinin bihi maaga sulaanan xujacad uusan usoo dejinin wax xujacad oo lagu caabuday uusan usoo dejinin inaad ilaahay wax ugu dartaan ood la wadaajisaan baryadii iyo gawricii iyo wixii ilahay khaas u ah wa an taquuluu inaad tidhaahdaan buu alla xarameeyey cala allahi alla dushiisa maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn waxaydaan aqoon iyo cilmi ulahayn ood jaahiliin ka tihin ilahay ilmuu leeyahay oo mid wax la wadaagu leeyahay oo shaygaasuu xalaaleeyey oo shaygaasuu xaraameeyey waa dembi adigoon aqoon ku dhisaynin oon cilmiyeynaynin oo xujo ilaahay aan ku dhisaynin inaad iska tidhahdaay yani waa dembi wey maana arrimahaasaa ilahay subxana wa tacala idiin diidan yahay maana marka ruuxa waxaa la doonaya waxaad garanayso diinta ka garanayso sheeg waxaadan garanayninna ka aamus allahu aclam haddii laakiin aad iska qardajeexdood iska qasbatahay wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuuna baad soo geli khatar wey wla tquluu lima tasifu alsinatkum lkadiba hada xalaalu wahada xaraamu litaftaruu cala allahi lkadib ina aladiina yaftaruuna cala allahi lkadiba laa yuflixuun ma aflaxaan dadka intay iska derderaan waxaasaa xalaala waxaasaa xaraama iska dhac iyagoo ilahay ku been aburanaya subxana wa tacala walikulli ummatin ummad walba waxaa usugnaaday ajalun ajal baa usugnaatay wakti loo qadaray bay ummad walba leedahay faidaa goortii jaa uu yimaado ajaluhum ajashoodu markay timaado laa yastaahiruuna ma dib dhacaan saacatan wakti yar walaa yastaqdimuuna mana hormaraan macnaheedu waxa weeye ummadaha ilaahay uu abuuro qarni walba iyo ummad walba wakti jiritaankeeda loo qorsheeyey baa jira waktigii loo qorsheeyey hadday gaadho kana hormari mayso kana dibdheci mayso waqtigiibay ku tegaysaa macnaha walikulli ummatin ummad walba waxaa usugnaaday ajalun ajal baa usugnaaday waa wakti loo qabtay faidaa goortii jaa uu yimaado jaa uu yimaado ajaluhum ajashoodii jaa ay uu yimaado ajaluhum ajashoodu markay timaado waktigii loogu talagalay ah laa yastaahiruuna ma dib dhacaan saacatan wakti yar walaa yastaqdimuuna mana hormaraan saacadda watiga la waliba wati yar baa lagu ilaaqaaya wakti yar ka hormari maayaan muddadii loo qabtay kana dibdhici maayaan yaa bani aadama aadam caruurtiisiiyo ilmo aadamow imaa ya'tiyanakum hadduu idin yimaado rusulun rusuli hadday idin timaado rusushaasoo minkum idinka idinka mid oo ilmo aadama iyaguna yaqusuuna rusushaasoo qisoonaya calaykum dushiina aayaatii aayadahayga idiin qisoonaya faman ittaqaa ruuxii cabsada ruuxii isjira oo dembiyada iska jira oo waa aslaxa hagaajiya camalkiisa falaa khawfun wax cabsiya calayhim dushooda ma ahaanin walaa humana inaahnin yaxzanuuna kuwa murka waaladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha naga beeniyey oo wastakbaruu iskibriyey canhaa aayadaha xaggoodii iska kibriyey oo iska weynaysiiyey ulaa'ika kuwaasi asxaabu naari naarta dadkeedii wey hum iyaguna fiiha naarta dhexeeda khaaliduuna kuwa ku harayo aadam iyo ibliis iyo xaawo dhulka aada waa kii layidhi idinkoo cadowgiisu ah dhulkii baa la yimid waad ku taranteen oo waa idinka macnaa halkaasaa lagu talagalay inaad ku noolaataan rabbi subxaana wa tacaala waxaa laga daba keeno uu ka daba keenay rusul buu soo diraya rusushii waxay xambaarsan yihiin ilaahay subxaana wa tacaala kutubtiisii bay wadaan iyo fariin xagga ilaahay bini aadamkii oo dhulka ku tarmay bay u keenayaan labay noqonayaan marka qaar iska ilaaliya wixii ilaahay iska ilaaliya yidhi camalkoodana hagaajiye iyo xidhiidhka ilaahay ay la leeyihiin kuwa noocaasoo kale ah adduunka cabsan maayaan aakharana u murgi maayaan adduunka u murgi maayaan waxay kaga tegay aakhare iyo mustaqbalkana ka cabsan maayaan kuwa laakiin ilaahay aayadihiisii rusushu la timid beeniyey oo ilmo aadam ah waa kuwii shaydaanku kaxaystay inay qaataan oo ku dhaqmaanna iskala weynaado iska kibriyey kuwaasi naar bay leeyihi wayna ku waarayaan wey macnaha ilaahay subxaana wa tacaala arrinta uu nebi aadam ka daba keenay wataa waana arrinta socoto oo qorshuhu waa saas dadku labadaa unbay u qaybsan yihiin labadaa ay u qaybsan yihiin bayna qiyaamadana u qaybsoon doonaanoo hoygu labadaa unbuu u qaybsan yihi qolo naar gelaysa iyo qolo janno gelaysa saas way macnaha yaa bani aadama aadam caruurtiisiiyo imaa yatiyanakum hadduu idin yimaado hadday idin timaado rusulun rusuli hadday idin timaado oo minkum idinka idinka mid ah ilmo aadam ah oo sidiinoo kale ah aan malaaig ahayn yani nooc kale toona yaqusuuna rusushaasoo qisoonayo akhriyaya calaykum dushiina aayaatii aayadahayga dushiina ku qisoonayo idinku dul akrinaya hadday rusushaasi idiin timaado oo idin soo gaadho aayadahayga wada faman ittaqaa ruuxii isjira oo cadaabka ilahay iyo ciqaabtiisa iska jira oo wa aslaxa hagaajiya camalkiisa falaa khawfun wax cabsiya calayhim dushooda ma ahanin kuwaas aakhare iyo mustaqbal cabsan maayaan walaa hum mana inaan ahay yaxzanuuna kuwa murgo adduunyadii waxay kaga soo tageen iyo waxay ku seegeen wax ku seegayna ka murgi maayaan maxaa yeelay wax ka fiicanoo ay kaga qancaan buu ilahi siinaya subxana wa tacala wladiina kuwa kooxi waa kooxdaas wladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayadahanaga beeniyey oo qalbigooda ka diiday oo wastakbaruu isweynaysiiyey canha aayadihii oo dhaqan ahaan u diiday inay ku dhaqmaan bay iska weynaysiyen waa ku gacan saydheen ulaa'ika kuwaasi asxaabu naari naarta asxaabteeda wey hum iyaguna fiihaa naarta dhexeeda khaaliduuna kuwa ku waarayo naarta ilahi subxana wa tacaala ayay ku waari doonaan faman adlaw miman iftara cala allahi kadiban aw kadaba biaayaatihi ulaaika yanaaluhum nasiibuhum faman adlamu yaa ka dulmi badan miman cid yaa ka dulmi badan iftaraa abuurtay cala llahi alla dushiisa kadiban been ku abuurtay aw amase kadaba beeniyey biaayaatihi ilahay aayadihiisa beeniyey ulaa'ika kuwaas yanaaluhum waxaa gaadhaya nasiibuhum gabalkoodii nasiibkoodii baa gaadhaya oo min alkitaabi waxyaabihii la qoray ah nasiibkaasi waxyaabihii loo qoray nasiibkay ku lahaayeen baa gaadhaya xataa idaa jaa-athum markay u timaado rusulunaa rusushannadii markay u timaado yatawafawnahum xaalo ay oofsanayaan oo nafta ka qaadayaan qaaluu waxay odhanayaan rusushii ayna aawey maa shaygii kuntum aad ahaydeen tadcuuna kuwa barya ama caabuda min duuni illahi alla ka sokow qaaluu waxay yidhahdeen markaa dalluu way lumeen cannaa xagga naga washahiduu way markhaati fureen kuwaasi calaa anfusihim nafyaalkooda dushooday ku markhaati fureen annahum iyagu kaanuu inay ahaayeen adduunka kaafiriina kuwa gaala yaa ka dulmi badan oo ka gardarro badan ruux alla subxaana wa tacaala been ku abuurtay been ku abuurtaydaasi wuxuusan ilaahay subxaana wa tacaala uusan ahayn ood ku sheegto wey ama wuxuusan dhihinood dusha ka saarto wey wuxuusan xalaalayninoo yani aad ka sheegto inuu xalaaleeyo wey been ama nebinimo ood sheegato ilaahay subxaana wa tacaala wax ku saabsanood ka been sheegtaa iftiraaga ruux ilaahay ku been abuurtay ama aayadaha ilaahay beeniyey yaa ka gardarro badan yacni waa khalad la galo meesha ka ugu weyn qalloockii ugu weynaa wey macnaha kuwa noocaasoo kale ah wixii la qoray waxyaabihii la qoray nasiibkay ku lahaayeen baa gaadhaya waxaa laga wadaa sida ay mufasiriintu u badan yihiin ilaahay subxaana wa tacaala waxyaabaha uu qoray oo looxulmaxfuudka ku qoray qaybta ay ku leeyihiin bay adduunka intay joogaan helayaan sida maalan waxay samayn lahaayeen waxay irsaaqan lahaayeen oo cuni lahaayeen waxay xidhan lahaayeen muddaday noolaan lahaayeen wixii loo qoray oo looxulmaxfuudka waxyaabaha lagu qoray inta iyaga kaga saabsan oo nasiibkooda ah intay adduunka joogaan way helayaan ayagoo xataa dagaalsan oo been abuuradkaa samaynaya oo ilaahay aayadihiisa la dagaalsan oo rusushii beeniye oo qalloocsan haddana wixii loo qoray intay kulahayeen waa gaadhayaan taasi waa midda markii laakiin ay timaado rusushannadu markay timaado rabbilahi subxana watacala rususha waxaa laga wada waa malaa'igtii nafta qaadaysa ayagoo nafta qaadaya markay yimaadaan maxaa yeele nafta waxaa qaada malakul jibriil waxaan dhihi lahaa malakulmowt malakulmowt iyo caawiyayaashiisa keligii ma ah yacni wuxuu leeyahay malaa'ig fara badan oo la shaqayso isagiiyo malaa'igtaa wada shaqaysee u xil saaran nafta qaaditaankeeda baa rusul laysku yidhahda rusulunaa iyagaa laga wada macnaa rusushannadii malaa'igtii nafta qaadaysay markay u yimaadaan waxay ku odhanayaan aaway wixii aad alle ka sokow caabudi jirteen maanta may idin wax idiin qabtaan naftii baa laga qaadaya ogow weli adduunka aakhare lama geen ma nafta marka laga qaadayaba si qalbigooda loogu xumeeyo baa waxaa la leeyahy war aaway asnaamteeda caabudi jirteen may maanta wax idiin qabtaan wax idinka celiyaan mawdkan iyo geeridan ma idinka hor istaagaan aakharadan aad usii socotaan ma idinka qabtaan aaway baa laleeyahy markaasaa waxay leeyihiin dalluu cana waa naga lumeen waa naga lumeen weyne meelay aadeen gacan kuma hayn marka horeba wax lumahaya maxay ilahay uga dhigtay waa lumeen maalinta loogu baahi badan yahay unbay lumi oo meelay galeenba la waayi gacanba kuma haysa ninkaad isku halaynaysa makhluuq oo dhan waa saa makhluuq oo dhan waa saa ninkii dhagax isku halleeyey ama wadaad isku halleeyey ama malag isku halleeyey ama nebi isku halleeyey oo intuu isaga caabuday ku tashaday oo isle maalin buu wax kuu tari doonaa maalintaad sugaysay un baawad waayi meeluu ka baxay maxaal isagii baaba carara soo ma isagii baaba naftii meela la qaban laadhayo carara marka way lumeen oo way naga lumeen bay dhaheen meelay aadeen ma naqaan rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala waxay isku markhaati kaceen oo naftooda dusheeda ku markhaati kaceen adduunka markay joogeen inay gaalo ahaayeen laakiin waa markhaati kac markaa waxba qabanaynin sax way markhaati kaceen oo way qireen inay khaldanaayeen laakiin hadda waxba qaban maayo shalay baa loo baahnaa adduunka markii la joogay baa la rabay inay qirtaan oy ka noqdaan faman adlamu yaa ka dulmi badan minman cid yaa ka dulmi badan oo ka gardarro badan iftaraa abuurtay cala allahi alla dushiisa kadiban been ku abuurtay aw amase kadaba beeniyey biaayaatihi ilahay aayadihiisa beeniyey aayaduu ilahay soo dejiye beeniyey oo ku gacanseen ulaa'ika kuwaasi yanaaluhum waxaa gaadhaya ha waxaa gaadhaya nasiibuhum qaybtoodii iyo gabolkoodii baa gaadhaya oo min alkitaabi waxyaabihii ilahay qoray ah ama min alkitaabi waxyaabihii ilaahay qoray xaggiisa ayuu gabolkooda iyo qaybtay ku lahaayeen ka gaadhayaa qaybtay lahaayeen ee ilaahay u qorsheeyey baa gaadhaysa risiqii iyo caruurtii iyo ajashii iyo kulli iyo camalkii xataa idaa jaa'athum markay u timaado rusulunaa rusushannadu markay u timaado yatawafawnahum xaalo ay yihiin kuwa oofsanaya malaa'igtii nafta ka qaadaysay baa laga wadaayay markay u yimaadaan qaaluu waxay odhanayaan rusushii malaa'igtii baa waxay odhanayaan ayna aawey maa shaygii kuntum aad ahaydeen tadcuuna kuwa barya ama u yeedha min duuni illahi alla sokadii kuwaad caabudi jirteen aawey aawey wixii ilaahay aan ahayneed baryi jirteen adduunka qaaluu waxay yidhahdeen marka dalluu way lumeen cannaa xagganagoo way naga tageen gacan kuma hayno mele aadeen ma naqan washahiduu way markhaati kaceen calaa anfusihim nafyaalkooda waxay ku marag fureen annahum iyagu kaanuu inay ahaayeen kaafiriina kuwa gaala inay kaafiriin ahaayeen bay isku markhaati kaceen hadday markhaati kaceen ma naxariis bay ku helayaan markhaati kacaas maya ayagu waxaa laga yaaba inay leeyihin bal dambi qirta hadda dambi qirta si bal bal in laydin naxariiso waata jawaabta ilahi subxana wa tacala qaala rabbi wuxu yihi subxana wa tacaala udkhuluu gala fii umamin ummado dhexdood xaal aad tihiin idinkoo ummado kale ku dhex jira ummadahaasoo qad khalad tagay min qablikum hortiin oo min aljinni waalinsi insi iyo jinni ah ummadaha idinkoo ku dhex jira waxaad gashaan fi nnaari naarta dhexeeda gala kullamaa dakhalat mar kastoy gasho ummatun ummadi ay gasho naarta lacanat way lacnadaysaa ukhtahaa walaasheed bay lacnadaysaa xataa ida daarakuu markay isku gaadhaan naarta gudaheeda markay ku kulmaan oo isku halhaleelaan fiihaa naarta dhexdeeda markay ku kulmaan jamiican xaalay idin yihiin ayaa qaalat waxay odhanaysaa ukhraahum toodii u dambaysay ayaa liulaahum toodii ugu horaysay waxay ku leedahay ama qaalat waxay leedahay waxay tidhi ukhraahum toodii ugu dambaysay liulaahum toodii ugu horaysay darteed waxay u leedahay rabbanaa rabbiga now haaulaa'i kuwani adalluuna wayna lumiyeen ee fa aatihim sii cadaaban cadaab sii cadaabkaasoo dicfan laablaaban oo min annaari naar ah qaala rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala likullin mid walba waxaa u sugnaaday oo idinkii iyaga ah dicfun labalaab buu leey walaakin laa taclamuuna laakiin ma ogidin wa qaalat waxay tidhi ulaahum toodii hore tii horraysay baa waxay tidhi liukhraahum tii dambe waxay ku tidhi famaa kaana ma ahaanin lakum idinka calaynaa dushannada min fadlin wax dheeraad waxbana lama dheeridin ee faduuquu dhadhamiya alcadaaba cadaabka dhadhamiya bimaa kuntum bimaa shaygii sababtii ku dhadhamiya kuntum aad ahaydeen taksibuuna kuwa kasbada markii ay qirtaan inay adduunka markay joogeen ay khaldanaayeen oo qallocsanaayeen oo ay gaalo ahaayeen ayaa rabbi wuxuu ku leeyay subxana wa tacaala ummado idinka horreeya idinkoo ku dhex jira oo jin iyo insi ka kooban waa kuwii ay adduunka isku mabda ahaayeen intii aad isku mabda iyo isku caqiidada ahaydeen oo jin iyo insiya idinkoo ku dhex jira naarta wada gala bur bilahi subxana wa tacaala gala naarta naartay isugu tegayaan marka mar kastoy koox gasho walaasheed bay lacnadaysa ayagii baa ishabaanayo islacnadayo is eedaynaya lacnad ukhtaha walaasheed maxaa laga wadaa walaasheed waxaa laga wadaa kooxdii ay isku mabdaa ahaayeen ooy isku caqiidada ahaayeen oo isku fikradda ahaayeen taasay ilan walaalo yihiin walaaltinimadani waa isku mid ahaanta ama xagga mabdaay iskaga mid ahaayeen tii ay wax ka dhexeeyeen bay lacnadaysa dad tii ay isugu dhawaayeen unbayba eed u qaadanaysa mana saas man ayb lacanad ukhtaha walaasheed bay lacnadi oo kooxdii ay isku fikradda ahaayeen bay habaariyo lacnadii ama way eedayn markay naarta isugu tagaan oy halkaa isku halhaleelaan oy ku wada kulmaan ayaa markay eed layskula jeesanaya adaa iilahaa iyo adaa iilahaa meelay ceeb taallo eedi way taallaa meel ay ceeb taallo in lays eed eedayo yaa lahaa iyo yaa lahaa yaa sababtan lahaa iyagiia marka isku jeesanay tii u dambaysay toodii ugu dambaysay ukhraahum iyo uulaahum laba kooxood baa marka loo doodaya waa labadii kooxood ee adduunka loo qaybsanaa adduunka laba qaybood baa loo qaybsan yahayo na waa horseed oo waa hoggaan oo waa la raacsan yahay qaarna waa dad dambeeya oo iyagu daba socda kuwaasay daba socdaan oo sacabka u garaacaan ayagay bulsho u yihiin ayagay raacsan yihiin labadaa qaybood baa adduunka la kala yahay qaarna way hogaamiyaan qaarna waa la hogaamiyaa qaar waa madax qaarna waa minjo sidaasaa loo socdaayo isu daba yaallaan iyagii baa marka isku jeesanay ukhraahum tii dambaysay oo xagga gelitaanka naarta ku dambaysay ama mehe adduunyadaba ku dambaysay oo ayadu iska daba socotay kuwan ukhraahum ila midda dambaa la dhahaa waa laga horeeyaayo waa la wataa iyada waa la hogaansanaya qolaa wadata qoladan madaxdaaba iska daba socotaa tiisaa ahayd adduunyada aakhare markii la tagana naarta gelitaankeeda dambayn doonto oo qoladii madaxda ahayd baa ka horrayn doona oo naarta horgeli doona qoladii marka masaakiinta ahay ee la hogaaminayay ayaa waxay leeyihiin rabbiyow kuwan kuwan madaxdanadii na hogaamin jiray kuwan way kuwana lumiyey kuwans ayaa na lumiyey oo xumaanta noogu yeedhay ayagaa nagu qalqaaliyey ayagaa noo qurxiyey ee rabbiyo waxaan ku weydiisanaynaa iyaga inaad cadaab labanlaaban aad siiso u labanlaab iyaga saasay leeyihin markaas rabbi wuxuu leey subxana wa tacala likullin dicfun ayaga keligood in loo labanlaabi meehe mid walba oo idinka iyo iyagaba labanlaab baad leedihi idinkana waa laydin labanlaabi iyagana waa loo labanlaabi maxaa yeelay ayaguna nimankii wax dejin jiray ee qorshaha dejin jiray ee idin hogaamin jiray bay ahayd idinkuna sacabkaad u garaaci jirtay soo ma haddaynaan idinku sacabka u garaacaynin oo aydaan u camiraynin oo aydaan raacsanayn meeshan maba ayna gaadheenba ayaguna way idin hogaamiyeen idinkuna hogaankii baad ogolaateen saas daraaddeed likullin dicfun mid walba labanlaab buu leey saas way maana laakiin ma ogidin buu rabbi ilahi subxana wa tacala taa macnaheedu ma aha inay isku cadaab noqonayaan ninkii ka shaqeeyey dadka inuu xumaan ku hogaamiyay mar walba wuu ka dembi weyn yahay waana ka cadaab adag yahay kuwuu hogaamiyey laakiin mid walba dembigiisii wuxuu keenayaa cadaab labanlaaban haba ku kala korreeyeen cadaabku cadaabkooda haba kala daraadeen mid walba labanlaab buu leeyahay laakiin madaxdu waa ka cadaab adagta aladiina kafaruu wasaduu can sabiili illah zidnaahum cadaaban fawqa alcadaab rabbi subxana wa tacala ayaga waa loo kordhin walayaxmilunna ahqaalahum waahqaalan maca ahqaalihim ilan dad bay lumiyeen khalaa'iq dhan oy lumiyeen baa meeshan tuban kuwan kadaata culaysyo ka yimid iyo dembiyaday galeenba iyaga waa loo cadaabi laakiin kuwan kadaata waanu iska raacsanen oo annaga waa nala duufsado waa nala khalday marmarsood u noqon maayo iyaga laftooda cadaab laba laba bay leeyihin macna likullin dicfun walaakin laa taclamuun kuwaasi marka waxay codsadeen ilahu cadaabka u labalaab qoladii madaxda ahayd cadaabkana hor gashay baa jawaabaysa marka raciyadii bay la hadlayan waxay leeyihin wax aad nala dheertihiin ma jiro famaa lakum calayna min fadlin waxbana lama dheerdin wax cadaab laydinka fududeeyey iyo waxba yaraatee laydin naxay iyo wax laydin taray midna ma jiro isku mid ba cadaabka isoo kuma korjimad jiro khalaas yani waxa way ku wiirsanhaya ayagiibaa isku wiirsanhayo qaarba qaarka kale ku qoslaya eedayn iyo adigaa ii lahaa mayahe kuma lahayn cadaabkan adaa lahaa maya sidaas way macnaha waa dadkii adduunka markii la joogay isu sacabinayey oo israacsanaa oo macnaha ciidamada isu ahaa oo bulshada iyo madaxda isu ahaa oo salaadiinta iyo qabiilka daba jooga isu ahaa oo waxaa kada saa isu daba joogay maanta waka balaayadaasaa ka taagan adaa iilahaa iyo adaa iilahaa ilahay hortii subxana wa tacala ma waxbay tari cadaabka ilaahay waad wadaagaysaa wey way wadagelayaan cadaabka way wadagelayaanoo waa ka dhexaysa ayib waxay la mid tahay aayadda qur-aanka rabbi yihi subxaana wa tacala walow taraa id الظaalimuuna mawquufuuna cinda rabbihim yarjicu bacduhm ila bacdin اlqwl yaqulu اladina اstudcifuu liladiina اstakbaruu lawlaa antum lakuna mu'miniin madaxdiiba waxaa lagu leeyahy lawlaa antum lakunaa muminiin haddaan idinku jiri lahayn iyo baadiyantadna baadiseen muminiin baan ahan lahay qaala ladiina stakbaruu liladiina studcifuu anaxnu sadadnaakum can lhuda bacda id jaakum ma annagaa hanuunka idinka leexina markuu idin yimid kadib bal antum mujrimmuxua idinkaa mujrimiinaha balaayadan idinkaa doortay khiyaarkiinaad ku qaadateen ma annagaa idin gelinay qaala ladiina studcifuu liladiina stakbaruu bal makru leyli wnahaar habeen iyo maalinba shirqoolun baad noo dhigayseen shirqoolkiinni baanu sidan ku noqonay idinkaana siray saasa odhanaya kuwii kalena waa isdifaacaya ma ilahay hogtiisa waxa qabani waxaas waxba hortayda ha ku doodinabu rabbilahi subxana watacala kaca naarta loo wada kaxeeyo wey joojiya warka qaala waxay qaala uu rabbi wuxu uhi subxaana wa tacaala udkhuluu gala fii umamin ummado dhexdooda xaala aad tihiin ummadahaasoo qad khalad tegay min qablikum hortiin oo min aljinni waalinsi insi iyo jinni ah idinkoo kuwa ku dhex jira waxaad gashaan fi naari naarta dhexeeda gala idinkiiyo wixii idinka horreeyay idinlamabda'aba gala oo jin iyo insiba kullamaa mar kasta oo dakhalad ay gasho ummatun ummadi ay gasho naarta lacanat waxay lacnadaysaa ukhtaha walaasheed bay lacnadaysaa maalinta aakharada iyaga cadow isu noqonaya way kala beri noqonayaan dadkii adduunyada isku jeclaa ee baatilka isku jeclaadae isku xidhiidhiyey maalintaasay isnacayaan oy kala beri noqonayaan cagsigu waxa weeye dadkii iimaanku walaaleeyey oo islaamnimadu walaalaysay maalinta qiyaamada jacaylkoodii baa jiraya bal darajooyin sare bay ilahay agtiisa kaga helayaan subxana wa tacala marka waa cagsi saas weeyaan lacanat waxay lacnadaysaa ukhtaha walaasheed bay lacnadaysaa kooxday walaalaha ahaayeen ee isku mabda ahaayeen xataa ida daarakuu markay ishalhaleelaan oy ku kulmaan fiiha naarta dhexdeed jamiican xaalay idil yihiin qaalat waxay odhanaysaa ukhraahum toodii dambaysay ukhraahum toodii dambaysay maxay ku dambaysay xagga gelitaanka naarta way ku dambaysay waa lagaga horreeyey waxaa kaloo ku dambaysay adduunyadana xagga darajada way ku dambaysay oo da way raacsaneed iyadu iyadu wax ma hogaaminaynin waa la hogaaminahay liulaahum toodii horraysay tii horraysay kooxdii horraysay darteed waxay u tiri ayaga kuma ay lahaa laakiin iyaga daraaddood baa waxay u leedahay rabbanaa rabbiganow haaulaa'i kuwani adalluuna wayna lumiyeen waa nimankii adduunyadana lumiyey ee durbaanka noo garaacay ee na hogaamiyey wey ee fa aatihim allow sii cadaaban cadaab sii dicfan oo laban cadaabkaasoo laablaaban oo min annaari naar ah qaala rabbi wuxuu uhi subxana wa tacaala likullin mid walba waxaa u sugnaaday oo labadiinaba ah likullin mid walba wuxuu leeyahay dicfun laalaab oo kolba camalkiisu intuu ahaa idinkana waa laydiin laalaabi madaxdiinniina waa loo laalaabi mid walba dembigiisu intuu ahaa walaakin laa taclamuuna laakiin ma ogidin idinka in cadaabka laydin laalaabaya lama socotaana moydaan ogin wa qaalad waxay tidhi ulaahum tii horraysay kooxdii horraysay ayaa liukhraahum midii dambaysay waxay ku tidhi famaa kaana ma ahaanin lakum idinka calaynaa dushannada min fadlin wax dheeraad ah cadaab laydinka fududeeyey iyo sad aad nala dheertihiin ma jiro cadaabkii un baynu ku wada jirnaa ee faduuquu dhadhamiya alcadaaba cadaabka dhadhamiya bimaa kuntum bimaa shay sababtii kuntum aad ahaydeen tagsibuuna kuwa kasbad wixii ay shaqaynayseen iyo camalkaad qabateen ku cadaabka ku dhadhamiya loo dhanaya maana iyagii baa saa isku odhanay taa macnaheedu waxa weeye marka layna baraya adiga cidda aad raacayso ila bini aadamkani waa iska daciif bini aadamkan aad arkaysaan waa iska daciifo inuu cid kale higsado oo uu raaca mooyaane keligii mama madax banaanaan karba cidda aad raacaysa ee la guruub noqonaysa ee tala ka qaadanaysa ee ku hogaaminaysa ka fiirsa marka berri taclaacala waxba kuu qaban maayo hadal laysku tuurtuuray iyo eedayn lays eedeeyeyna waxba qaban mayso maantay tala kuula taallaaye ninkaan dani kuugu jirin ka tala baxa yacni waxa weeyaa ninkaan dani kuugu jiron dantaada aakhara ayna ku jirin waa kugu danaysanaya waxba ha ku darsanin qabiil baan hogaamiyaa oo inaga dhexeeya waxba ha ku darsanin gobol baan ka taliyaay oo inaga dhexeeya waxba ha ku darsanin urur baa inaga dhexeeya oo macnaha waxa weeye aan ka taliyaay iraac waxba ha ku darsanin mar haddii shaygay aakhiradaada wax yeelayo adigu danayso ilaan isaguba madaxnimadiisu kugu danaysanaya inuu kugu meel gaadhu rabaa adiga caqligaagu ma keeni waayo ma fahmi weyday ninkani intuusan kugu dangaadhin dantaada garow adduunkana waa kugu dangaadhaya maalinta aakharana is-eed eedayn waxba kuu tari mayso saas daraaddeed intaad fikirto ood adigu tashatood isku noqoto wixii dani kuugu jira uun qaado bis nin kale waxba ha u danayn qabayl qabiil ha u danaynin ugaas ha u danaynin suldaan ha u danaynin madax ha u danaynin adigu danayso waxa dantaada aakhara ku jirto middaa ku dadaal wixii kalena faraha ka qaad maxaa kaa gale waxaas adiga saas wey macnaha إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين إن الذين كوا كذبوا بيني بآياتنا آياتنا بيني أو واستكبروا إسوينيسي عنها آياته إسكوينيسي لا تفتح لوما فرفرة لهم إيجا أبواب السماء سمد الباب ذي إرده هذا لوما فرفرة walaa yadkhuluuna mana galayaan aljannata jannadana ma galaan xataa yelija ilaa uu galo aljamalu ratigu fii sami lkhiyaai irbada dulkeeda irbada duleelkeeda ilaa uu ratigu galo wakadalika sidaasoo kale ayaanu najzii ku abaalmarinaa almujrimiina dembiilayaasha lahum waxaa u sugnaaday kuwa min jahannamo jahanamo xaggeeda waxaa uga sugnaaday mihaadun gogol wa min fawqihim korkoodana waxa ahaaday hawaashin waxyaabo yani waxa waxyaabo laysku dadaboola waxyaaba daboola dadka yani waxyaabo daboola oo dusha layska saarana jahannamo dhexdeeda ku leeyahy wakadalika sidaasoo kaleeta najzi u abaalmarinaa alaalimiina aalimiinta u abaalmarinaa sidaasi ayaga keliya khaas kuma ahee aalim oo dhan abaalkiisu waka dadka ilaahay aayadihiisii beeniyoo diiday kadibna ku dhaqankooda iska weynaysiiyey oo iska kibriyey laa tufataxu lahum abwaabu sama samada iridaheeda loo furi maayo maxaa laga wadaa xadii saxiix oo imaam axmed iyo abu daawuud iyo nasaa-i ay soo saareen min xadiidi bara ibni caazib ayaa aayadda fasiraya wuxuu rasuulku lehy sal lay waslam waa xadiiska ka warramaya ruuxa markii lagu yimaado oo geeridu kusoo xaadirto malaaigtuna naftiisa qaadayso malaaigtuna ay naftiisa qaadayso xadiidku qeybtiisa hore wuxuu kasoo sheekeeyey ruuxa muslimkaa sida nafta looga qaadayo malaa'igta u imaanaysa kafanta ay wado sida fudud ay uga qaadayso yacni waxa weeyaan isagoo udgaya naftiisa lasii qaadaya samaday idan dalbayaan waa laga furayaa samada dha markay dhaafaan soke waxaa sii sagootinaysa naftiisa yacni malaa'igta halkaa joogta ilaa samada kale la geeyo samada toddobaad baa sidaa lagu geynaa sida loo sii sagootinayo oo qolo walba u leeyihiin war ninkani waa kuma waa ninkii hebel ahaa in hebel ahaa magac wanaagsan war udayg badana udayg badana halkaasaa marka la geenaya toddobada sama samada toddobaad markii la geeyo buradhu waxa uu leeyahay subxaana wa tacaala addoonkayga waxaad ku qortaan magaciisa kitaabka ciliyiin meel sare yaalla magaciisa ku qora ruuxdiisiiyo naftiisana celiya oo jidhkii oo qabriga yaalla ku celiya halkii baa lagu soo celinaya markaasay labadii malag ugu imaanayaan qabriga ila markaa waa soo noolaaday halkaasaa lagula xisaabtamay kii mujrimka ahaa ama munaafiq ahaa ama gaalka ahaa marka nafta laga qaadayo isagana malaaigti baa u imaan naftii soo bax marka la yidhahdo waa kaan soo sheegna waa carari waxaa lagala daalayaa garaac xoog baa lagu soo dhufanaya iyadoo oo urayso aada u qarhmuun baa lasii qaadaya meel alla meeshii lasii mariyaba malaa'igtu waxay leeyihin war waxaan qarhmuuni muxuu ah uf baa la leeyahy war waxaan soo uraya muxuu ah waa naftiisi sabadan soke markii la geeyo oo la yidhaahdo laga furo ay dhahaan yaad wadaan hebelkii in hebelah rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay celiya oo waxaad ku qortaan sijiin ku qoran yacni waa toddobada samo toddobada dhul ka ugu hooseeya diiwaan halkaa yaallo ahlu naarka lagu qoro halkaa wixiisa ku qoraa laleeyahy halkaasaa naftiisa laga soo tuuraya ma aha in tartiib loo keenayo lagu soo celinaya qabri waa la soo tuuri waxaa nabigu akhriyay sal lay wasalam yani aayaddan uu marka akhriyey ina aladiina kadabuu biaayaatina wastakbaruu canha la tufataxu lahum abwaabu sama walaa yadkhuluuna aljannata xataa yelija aljamalu fii sami lqiyaam samada albaabadeeda laga furi maayo halkaa markii laga soo tuuro haddana nebigu wuxuu akhriyay sal lay wasalam waman yushrik billah fakaanamaa khara min asama fatakhtafuhu tayru aw tahwi bihi riixu fi makanin saxiiq naftii halkaa laga soo tuuray qabrigay kusoo noqonaysa meeshaasay labadii mala kula xisaabtami doonaan ujeeddada marka waxa weeyaan xadiidkan tafsiirka aayaddan tafsiirkeeda xadiiskaa fasirayo waxa loo diidi doonaa inay samada galaan waa ruuxdiisa naftiisa looma ogolo inay samada dhaafto hoos iyo naarta unbaa loo wadi mooyaane kor iyo samaawaadka iyo jannada loo wadi maayo saas wey macana sidaa tafaasiirta salafku say u badan yihiin wey qaarna waxay leeyihiin may ee shayga samada aan loo ogolaynin gelaynin waxa wey camalkiisuna kor aadi maayo ruuxdiisa markii nafta laga qaadana kor aadi mayso intaba samaawada samaawaadka iridahooda waa ka xidhan yihiin maana ina aladiina kuwa kadabuu beni marka sida aynan u gelaynin jannada baa waxaa miisaal laga bixiyey ma suurtagal baa rati rati waa geel neef geeloo weyn wey rati inuu irbad duleelkeed galo ma dhici kartaa dulka irbadda rati ma geli karaa maya si kasta haddii loogu melmelo lagu qasbo ma geli karaa maya ma geli karo siduusan rati uusan u geli karin duleelka irbadda sidaasoo kale iyaguna ayna jannada u gelin marnaba ma gelayaan wey maanaa mustaxiil wey waa waxaan marnaba dhici karin inay janno ilahay galaan subxana wa tacala saas wey maanaa naarta sidaasi mujrimiinta ayaa lagu abaalmariyaa naarta jahannama xaggeeda waxay ka leeyihiin gogol korkana dadmay ku leeyihiin hawaashiga waa dadmada waa yani kubeertada ama meehe go' alle u wado wey gogashii hoose ee u fidsanayd ee ku jiifeenna waa jahanama korka go'a ka saaranay huwan yihiinna waa jahanama waa isla jahanama dhinacyaho dhan way ka jirta sidaasi aalimiinta lagu abaalmariya abaalkoodu waa ka ina aladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha naga beeniyey oo wastakbaruu isweynaysiiyey canha aayadaha isweyne iska weynaysiiyey qaadashadooda iyo ku dhaqankoodu iska kibriyey sankuu taagay laa tufataxu looma furfuro lahum iyaga loo furfuri maayo abwaaba asamaai samada iridaheeda loo furi maayo camalkooduna geli maayo naftooduna geli mayso ruuxdoodu geli mayso waa laga soo celin walaa yadkhuluuna mana gelayaan aljannata jannada geli maayaan xataa yalija ilaa uu galo aljamalu neefka geela ratigu ilaa uu galo fii sami lkhiyaati irbadda dulkeeda ama duleelkeeda ilaa uu galo mana geli karo ratigu dulka irbadda ayaguna janno ma gelayaan wy maanaa saas wakadalika sidaasoo kalean najzi ku abaalmarinaa almujrimiina dembiilayaasha dadka dembiga laga keri waayay iyo gaalnimada abaalkooda waka lahum waxaa u sugnaaday min jahanama jahanamo xaggeeda waxaa uga sugnaaday mihaadun gogol firaashka loo goglayo jahanamo xaggeeda uga sugnaaday wa min fawqihim xaggooda korana waxaa uga sugnaaday hawaashin waxyaaba isku dadaan dadmooyin waxyaaba macnaha waxa ruuxa dada oo sida maalan waxa weye go-a oo kale iyo kubeertada bustaha iyo waxyaabaha korka qawaashida la yidhahda taana way u sugnaatay hoosna jahanamaa ka xigta korna jahanamaa ka xigta wakadalika sidaasaanu najzi abaalmarinaa alaalimiina aalimiinta saasaan ku abaalmarina sidaasi waa aalimiinta sida lagu abaalmariyo saas daraaddeed addoon yahow isjir wey addoon yahow intaad jaanis ka haysato taxadaro cadaabkaasaad uga badbaadi lahayd ku talagal oo ruux kuman oo ilaha yaqaan aad u noqon lahayd wladiina kuwa aamanuu rumeeyey haddii dadkii mujrimiinta ahaa laga warramay mujrimiintii iyo cadaabkoodii iyo sida uusan ilahay ugu naxariisanayn qur-aanka saynu ku barannay waxa way bal qoladii kale haddana in laynoo sheego ee wan wanaagsanaa waaladiina kuwa aamanuu rumeey oo quluubtoodu ay rumaysay xaqa oo wa camiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsanna sameeyey laa nukallifu ma kallifayno nafsan naf ilaa wuscahaa karaankeeda mooye wax kale ku kallifi mayne weli hadalkii waa socdaa kuwa iimaankii camalka saalixa la yimid intaan waxoodii la sheegin ba waxaa la yidhi naf waxayna kari karin ku kallifi mayne ulaaika kuwaas asxaabu ljannati jannada dadkeedii wey hum iyaguna fiiha jannada dhexeeda khaaliduuna kuwa ku waaraya wanazacnaa waan siibnay maa fii suduurihim waxa laabahooda ku jira dhexdooda oo min hillin xibdi ah xin iyo urkutaalle iyo xibdi wixii calooshooda ku jira waanu siibnay tajrii xaala ay socoto min taxtihim hoostooda alanhaaru webiyaashu ay socdaan wa qaaluu waxay yidhahdeen markaa alxamdu mahad lilahi ilahay bay usugnaatay alladii allahaasoo hadaanaana hanuuniyey lihaada kan nagu hanuuniye wamaa kunnaa mana aanaan ahayn linahtadiya kuwa hanuuni lahaa ma aanaan hanuuneen lawlaa an hadaana allah alla inuuna hanuuniyey haddii lala yahay haddii alla hanuunintiisu ayna jiri lahayn maanaan hanuuneen laqad jaaءat way timid xaqiiqe rusulu rabbina rabbigana rusushiisu bilxaqi xaq bay la timid wanuuduu waa loo dhawaaqay an tilkum baa loogu dhawaaqay tiinaasi aad ku jirtaani aljannatu jannadii wey uriftumuuha waa laydin dhaxal siiyey oo dhaxal baa laydiin siiyey bimaa kuntum waxaad ahaydeen sababtii tacmaluuna kuwa samey camalkiina sababtii baa dhaxalkaa laydinku siiyey buu rabbanah subxana wa tacala dadka iimaanka laga helay oo qalbigoodu ilaahay u hogaansamay oo rumeeya wixii rumee layidhi camal saalixa laga helay oo xubnahoodu ay ilaahay u hogaansameen oo diinta dhaqan u qaatay rabbi subxaana wa tacaala intuusan sheegin abaalgudkoodii baa dhexda waxaa la geliyay jumla ictiraadiya waxaa la yidhaahdo camal saalixay samaynayaan iyo iimaan soo lama dhig halkaa waxaa la daba dhigay waxayna keri kabin kuma kalifne maxaa laga wadaa haddii iimaan la imaada layidhi camal saalixana laga rabo inta ilaahay uu ka rabo waa inta uun karaankooda jumlada saasaa meesha loo soo geliyay adduunka markay joogeen waxayna keri karin laguma kalif waxa awoodaada awooddooda ka baxsan lama saarin wixii ilaahay uu saaray oo xil ah waa waxay kari kareen oo weliba fudud maalintii shan salaadood tukata ma kugu adagta xoolahaaga boqolkii kun inaad laba kun iyo shan boqol ka bixisa ma kugu adagta ma wax adag ba labadii boqol shan shilin ka bixi ma wax adag ba wax adag ma laa nukallifu nafsan ilaa wuscaha waa wax fudud nafta sideedaba ilaahay waxaanu ku kalifnay bil wax fudud ee kuwa iimaanka iyo camalka saalixa la yimid kuwaasi waa jannada dadkeedii wey wayna ku waarayaan buu rabbi subxanahu watacaala bedelkii kuwii hore lasoo sheegay naarta ay ku waarayeen kuwana janna ay ku waarayeen ayib kuwii hore maxaa lagu soo tilmaamay inay aakhare markay tagaan xiqdi iyo cadaawad iyo is-eedayn iyo isqabsi iyo isriixriixid inay ku kici doonaan soo lama soo sheegin kuwani waa iska dhaaf markaas oo cadaawad isu qaadaane wixii xataa adduunka markay joogeen dhexdooda maray kutaalladii ka hadhay iyo waxoogaagii xiqdiga ahaa ee soo hadhay xataa maalinkaasaa laga tirtiray markaasay jannada waxay gelayaan ayagoo qalbiga waxba isugu hayninoo saafi ah wanasacnaa maa fii suduurihim min hillin oo xiqdi ah bu rabbi subxana watacala wax alla wixii xiqdi qalbigooda ku jira waa laga saaraya macana ayib hoostooda waxaa socda webiyaashii janno yani noocnooca ahaa markaasay ilaahay u mahad celinayaan subxaana wa tacaala barwaaqadan markay heleen jannada ilahay ridihiisa markay kudhex jiraan ayay marka ilahay u mahad celinayan subxana wa tacala waxay leeyihiin waxaa mahadsan oo ammaan iska leh allaha diinta nagu hanuuniyey lihaada hadana lihaada kan nagu hanuuniyey hadduusan ilaahayna hanuunin lahaynna maanaan hanuunin xaqiiqadu wataa hadduusan ilaahay subxaana wa tacaala na hanuunin lahayn maanaan hanuunin aakharana maanaan garaneen jannana maanaan garaneen allana maanaan garaneen kutub iyo rusulna maanaan garaneen dad iska indhala oo kuwaa dhagahla ee waxba garanaynin kudhex jiran baan ahaan lahay yaa ilaahay yaa noo niceeyey oo wanaagganna siiyey ilahay baa na siiyey subxana watacala taasi waxay tilmaamaysaa nicmo ilaahay ku siiyo waxaa ugu qiimo wey nicmada diinta maxaa yeele waa iftiinkii adduunyo iyo abaalgudkaagii aakhara wey wax ka weyni ma jira marka caruureey xoolow hantiyey caafimaadow waxaan oo dhan meel iska dhig nicmo ilaahay bixiya waxa ugu qaalisan oo ugu qiimo weyn waa nicmada diinta wey islaamnimada sidaas daraaddeed rasulkenu wuxu uri sal lay slam ilaahay wuxuu siiyaa adduunyada cid uu jecel yahay iyo cid uusan jeclaynba laakiin iimaanka ma siiyo ciduu jecel yahay mooye iimaanka yaa la siiyaa nin la jecel maxaa waa qaali laakiin adduunyadan oo rakiis oon qiimo lahayn nin xun iyo nin fiican ba ilahay waa siiya subxana watacala saas macana ilaahay bay u mahad celinayaan waxay leeyihiin hadduusan ilaahayna hanuunin lahayn maana hanuuneen oo ficlan karti iyo caqli aynu leenahay awood aynu leenahay aqoon aynu leenahay maynaan ku hanuunin taas waa inaynu qirno wey waxay leeyihiin rususha ilaahay waxay noonoo noo keeneen xaq buu ahaa xaq bay ku yimaadeenoo markayna yidhahdeen janniya naar baa jira alalahay runtood bay xaq bay ku yimaadeen macna markay intaa yidhaahdaan oo ilahay u mahad celiyaan ay qiraan rususha iyo risaalaadkii wax walba ay qiraan mabaadida waaweyn ayaa rabbi wuxuu leeyahy subxana wa tacala waa loo dhawaaqaya markaasaa waxaa la leeyahay middaas aad ku dhex jirtaan waa tii laydin dhaxal siiyey jannadii dhaal inaad dhaxashaan lagu talagalay wey camalkaad samayseen sababtii baana laydinku dhaxal siiyey xadiista nabiga sal lla lay slam waxaa ku sugan waa xadiid saxiix abu saciidin alkhudri waxaa ku sugan in dadka mu'miniinta ah markay naarta dhaafaan ilan siraadkaa la marayo naarta jahanamo dusheedaa la maraya naarta jahanamo markay dhaafaan meel yacni waxa weeyaan buunda ah oo jannadana ka sokaysa naartana ka shishaysa halkaasaa lagu joojinaya markaasaa loo kala qisaasayaa dembigay kala galeen baa loo kala goynayaa dulmigay isu geysteen baa la kala siinayaa markii loo kala dhammeeyo ayagoo qalbigoodu isu fayow yahay oo walaalo ah baa marka jannada albaabkeeda loo furaya saasay ku gelaya marka waxay fasiraysaa wanazacnaa maa fii sudurihim maa fii suduurihim min hillin jannada waxa weye urkutaallo iyo caloolxumo lalama galo iyo dad isneceb waxaasoo dhan waa la tirti ilahi baa baabiinay subxana wa tacala cadaaladiisaas ugu baabiinay waxaa kaloo nabigeena ka sugan salawatu rabbi wasalaamu calayhi xadiidu abi hurayra oo nabigu yuri sal lay slam kullu ahli ljannati yaraa maqcadahu min annaar dadka jannada gala sidoodaba naarta boos bay kuleeyahy ruux kasta oo ilaahay abuuray naartana boos buu kuleeyahy jannadana boos buu kuleeyahy kii loogu talagalay intuu gaalnimo ku dhintay inuu naar ku abaado booskiisii uu naarta ku lahaa asal ahaan iyo ku mu'minahoo jannada galay boos uu ka dhaxlay labadaasuu naarta ku leeyahy ruuxa mu'minkee jannada galayna booskiisii uu jannada isagu ku lahaa iyo boos kaloo uu gaal naarta galay ka dhaxlay ayuu jannada ku leeyahy marka nebigu wuxu uri sal lay slam markay jannada ku jiraan kuwana naarta ku jiraan mu'miniinta jannada ku jiraayo waxay arkayaan boosaskoodii naarta ay ku lahaayeen markaasay odhanayaan alxamdu lilah ilahay taan naga badbaadiyeyo waad mahadsanta gaaladuna waxay arkayaan ayagoo naarta ku jira booskii jannada ay ku lahaayeenee dhaxal wareegay ee laga dhaxlay markaas yani waxa weye xasro iyo qoomamo iyo walbahaar bay siyaadsanayan ila waxa weeye aab naarba ha lagu gaayo aad qadid laakiin waxa weyne kuseeya hadday kuu muuqataiyo jannada aad ka qaday iyo wixii aad lahaan lahayd haddaad soo hagaagsanayso dhibma saas man marka waxa weeye waa midanoo wanuuduu an tilkum ljannatu uuriftumuuha waa dhaxal gaalaa laga dhaxlay midna adigu ilahay kugu dalagalay midna gaal dhaxalkii gaal baa ka dhaxshay macna ayb wladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan laa nukalifu ma kalifayne hadalku wuxuu isugu xidhan yahay aamanuu wacamiluu saalixaati ulaaika asxaabu ljanati baa khabarkiya laakiin jumladan waa jumla ictiraadiya waa la dhex geliyey sidana tafsiirku noqonaya waladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan laa nukalifu ma kalifayno nafsa naf ilaa wuscaha karaankeeda mooye wax kale ku kalifi mayne kuwa iimaanka iyo camalka saalixa la yimidi ulaaika kuwaasi asxaabu ljannati jannada dadkeedi wey hum iyaguna fiiha dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku harayo wanazacnaa waanu siibnay maa fii suduurihim waxa laabahooda ku jira oo qalbigooda ku jira oo min ghillin xiqdi ah xiqdi iyo uurkutaallo ah oy kala qabeen dhexdooda waxay isu geysteen adduunyadii ah waa marka macnaha waxa weye naarta inta la dhaafo jannada dhexdeeda intaynan jannada gaadhin halkaasaa qisaastu ka dhacaysa markaasaa wax iscafiya wax la kala siiyo wax ilahay u kala gudo waka ayadoo la fayoyaha jannada la geli marka tajrii waxaa qulqulaysa xaal ay socoto oy qulqulayso min taxtihim hoostaada allah naar webiyaashu ay qulqulayaan hoostooda macna wa qaaluu marka waxay yidhahdeen alxamdu mahad lilahi ilahay bay usugnaatay aladii allahaasoo hadaanaa na hanuuniyey lihaadaa kan nagu hanuuniyey wamaa kunnaa maanaan ahayn linahtadiya kuwa hanuuna lawlaa an hadaana allah alla inuuna hanuuniyey haddii lalayahay haddayna jiri lahayn alla inuuna hanuuniyey oo hanuunintiisu ayna jiri lahayn maanaan hanuunen laqad jaaad xaqiiqa way timid rusulu rabbinaa rabbigana rusushiisii baa timid bilxaqi xaq bay la yimaadeen wixii ay noo sheegeenee noo soo gudbiyeene xaq buu ahaa wanuuduu waa loo dhawaaqay markaa oo waxaa la yidhi an tilkum tiinaasi aad ku dhex jirtaani aljannatu jannadii wey uuriftumuuhaa xaal laydin dhaxal siiyey oo dhaxal la idiin siiyey bimaa kuntum waxaad ahaydeen daraaddeed tacmaluuna kuwa sameeyey camalkiinnii sababtii baa laydinku dhaxal siiyey oo soo kii qur-aankuyani waxa qur-aanka iyo sunnadu ay sheegeen camal inaan janno lagu gelin camalku waa sabab sababka wixii uu sabab u ahaa in lagu helo ilahay bay u taallaa in lagu waayona ilahay bay u taallaa laakiin camalku waa sabab naxariis ilahay baa jannada lagu galaa naxariista ilaahayna waxaa sabab u noqonaya camalkaagana aad la imaanayso saas way macana wailaa naxariista yani jannada asalkeeda naxariis ilaahay unbaa lagu galaa waa kii xadiiska nebigu waa sal ly waslam waxaad ogaataan ninna camalkiisa janno ku geli maayo ma xataa adiga nebi maxamedow rasuul allah ma xataa adiga xataa anigu nebi sal lay slam ilaa an yataqamadanii allahu biraxmatin minhu ilahay inuu naxariistiisa ihuwiye mooye xataa anigu camalkayga janno ku geli maayo taas camalku waa sabab laakiin camalkaasu ilahay kugu naxariisan naxariistiisaasaa janno ku gelaysa saas way maana wanaadaa asxaabu ljannati asxaaba annaar an qad wajadnaa maa wacadnaa rabbunaa xaqa halkan waxaa laga guda galay qolana markay jannada ku urursato qolana naarta ku urursato maalinta qiyaamada waxaa ka mid a magacyaheeda iyo sifaadkeeda waa maalin laysu dhadhawaaqo laysu yeedhyeedhi yowma tanaad sooma yowma tanaad waa maalin laysu yeedhyeedhi isu yeedhyeedhitaankii waa wanaadaa way dhawaaqeen asxaabuljannati jannada dadkeedii ayaa dhawaaqay asxaaba annaari naarta dadkeedii bay u dhawaaqeen waxay yidhaahdeen an qad wajadnaa xaqiiqee waan hellay anagu haddaanu nahay asxaabuuljannihi an qad wajadnaa xaqiiqee waan hellay maa wacadanaa wixii uu noo yaboohay rabbunaa rabbigana wuxuu noo yaboohay xaqan isagoo xaq ah ayaanu helay ee fahal wajadtum idinku ma hesheen ahlu naarkiyow maa wacada wixii uu yaboohay rabbukum rabbigiin idin yaboohay xaqan isagoo xaqa ma hesheen qaaluu marka waxay yidhi ahlu naarki nacam haa faadana markaa waxaa ogeysiiyey oo dhawaaqay mu'adinun mid ogeysiinaya ayaa baynahum dhexdooda ogeysiiyey oo dhawaaqay muxuu yidhi allacnat llah lacnada ilaahay cala alaalimiina aalimiinta dushooda ha ahaato aladiina kuwaasoo yasuduuna leexiya jeediya dadka can sabiili illahi jidka ilahay ka jeediya oo wayabquunahaa u raadiya jidkii ciwajan qallooc u raadiya wahum iyagu bilaakhirati aakhira kaafiruuna kuwa ku gaaloobay kuwaasi ilahay lacnadiisa dushooda ha ahaato dhawaaqan kadaata wuxuu dhex marayaa saddex kooxood saddex kooxood baa dhawaaqu dhex maraya kooxdii waa dadkii jannada galay kooxna waa nimankii naarta galay kooxna waa koox dhexda joogto alcaraaf la yidhahda acraaf halkaa dhexda abay joogaan saddexdaa kooxood baa isu dhadhawaaqay ahlu jannihiibaa hadalkooda lagu bilaabayo ahlu naarkiiba u dhawaaqay waxay leeyihiin war ahlu naarow annagu wixii ilaahay noo yaboohay oo naxariis iyo janno ah waanu haynaa ee idinku wixii ilaahay idin yaboohay oo cadaab iyo naar ama haysaan haa bay odhanayaan haa waa ku jirnaa intaa markii la isdhaafsado mid dhawaaqayaa dhexdooda ka dhawaaqayo o ogeysiis bixinayo wuxuu leeyahay lacnada ilaahay iyo naxariistiisaoo laga fogaado daalimiinta dushooda ha ahaato waa kuwa naarta ku jiray tilmaamahay lahaayeen adduunyada la sheego waxa weeye ilaahay bay dad diinta ilaah iyo jidkiisa bay dadka ka duwaan dadkay ka hor istaagaan ama afkooda ama adinkooda ama awoodooda u isticmaalaan oo dadkay ka leexiyaan jidkuna inuu qalloocday la raadiyaanoo qallooc bay jidka ilaahay la doonayaan si dadku aynan u raacin bay rabaan jidkii inuu u qalloocdo aakharana kuwo aan rumaysnayn oo diidan bay ahaayeen kuwaasi lacnada ilaaha ku dhacda buu odhanaya kaa dhawaaqaya macna marka maanta wax la qarin kara ma jiro maanta wax la qarin waa laisu muuqdaa wax la qarin karo iyo wax la asturi kariyo ceeb qarsooni ma jirto saas way macnaha rasuulkeena salawatu rabbi wasalaamu calayh maalintii beder markuu gaalada ka adkaado odayaashoodii toddobaatan intuu ka dilay ceel xunoo goof oo meesha ku yaallay uu ku ururiyay bakhtigoodii ayuu nebigu sal lay slam isdul taagay markaasuu la hadlay war hebelow abujahalow hebelow hebelow wuu dhawaaqay magacyadood markaasaa wuxuu yihi hal wajadtum ma wacada rabbukum xaqa faqad wajadtu ma wacadanii rabbii xaqa wixii ilaahay idiin yaboohay ma haysaan oo ma hesheen isagoo xaq ah anigu wixii ilaahay ii yaboohay isagoo xaqa baan hayaayo waa ka cumar ku odhanaya oo nebi allow wax baktiyey maxaad kala hadlaysaa oon kuba jawaabi karinba nebigu yuri sal lay slam ilahay baan ku dhaartee hadalkayga idinku kama maqli ogidin saad ii maqlaysaan bay ii maqlayaan lakin ma jawaabi karaan saas wey maanaa ilaahay nebigiisa wuxuu u yaboohay inuu raynayo wuxuu ugu hanjabay in laga adkaanayo ayagiina waa laga adkaado goofkaasaa lagu guray marka taas tanna marka natiijada ugu dambaysa la tagoo naar iyo janno lagu kala uruursado waa in hadalkaa la yidhahda ahlu naarka ma haysaan wixii ilaahay idinku hanjabay subxana wa tacala annaga wixii ilahay noo yaboohay waa haynaa waa raaxaysanayna macnaha wanaadaa way dhawaaqeen asxaabu naari naarta dadkeedii way dhawaaqeen naarta asxaabteedii baa dhawaaqo waxay u dhawaaqeen asxaab aljannati jannada asxaabteedii ba u dhawaaqeen wanaadaa waxaa dhawaaqidhe asxaabu ljannati jannada asxaabteedii baa dhawaaqay asxaaba naari naarta asxaabteedii bay u dhawaaqeen oo waxay yidhaahdeen an qad wajadnaa waan helay maa wacadanaa wixii noo yaboohay rabbunaa rabbigana wuxuu noo yaboohay xaqan xaal uu yahay isagoo xaq aanu helay wuxuu rabbi u yahay guul adduunye iyo janno akhre fahal wajadtum ma hesheen idinku maa wacada wixii uu yaboohay rabbukum rabbigiin wuxuu idin yaboohay oo idinku goodiy oo idinku hanjabay xaqan isagoo xaq a ma hesheen qaaluu waxay dhahdeen nacam haa waa haynaa faadana wuu dhawaaqay ama wuu ogeysiiyey muadinun mid ogeysiinaya baynahum dhexdooda oo baynahum dhexdooda ah allacnatullahi lacnada ilahay buu ku dhawaaqay cala alaalimiina aalimiinta dushooda ha ahaato aladiina aalimiintaaso yasuduuna jeediya dadka can sabiili lahi jidka ilahay ka jeedin jiray waa addunyada marka la joogay oo wayabquunaha yani u raadiya sabiilkii yabquuna raadiyahaa sabiilkii iyo jidkii ciwajan qallooc u raadiya inuu qalloocsamo si ay dadku uga tagaan oo wahum iyagu kaafiruuna kuwa diiday oo ku kufriya bilaakhirati aakhara ku kufriya kuwa tilmaamaha leh aalimiinta lacnada ilahi dushooda ha ahaato wa baynahumaa xijaabun wclى alacraafi rijaalu yacrifuuna kula bisimaahum wanadow asxaaba aljannati an salaamu calaykum lam yadkhuluuha wahum yaطmacuun wa baynahumaa naarta iyo jannada dhexdooda waxa ahaatay ama wa baynahumaa asxaabu naarka iyo asxaabu jannaha dhexdooda waxaa ahaaday xijaabun astur teed baa udhexeeya teed shay kala celiya wa cala alacraafi derbiyaalka dushoodana waxaa ahaaday rijaalun rag baa ahaaday derbiga dushiisa waxaa saaran rijaalun rag yacrifuuna raggaasoo garanaya kullan mid walba oo ahlu naarka iyo ahlu jannaha ka mid a bisiimaahum calaamooyinkoodiiyo astaamahooda ku garanaya wanaadow markaasay dhawaaqeen raggii derbiyada saarnaa asxaabaljannati jannada dadkeediibay u yeedheen waxay yidhaahdeen an salaamun calaykum anhu an salaamun nabadgeliyo calaykum dushiina ahaato lam yadkhuluuha maynan gelin ayagan dhawaaqayaay jannada ma aynan gelin walxaal hum iyagu yamacuuna ay hunguriyeynayaan jannada ay kuwa u dhawaaqayaan ay ku jiraan hunguri baa ka hay laakiin weli mayna gelin waidaa goortii surifat la jeediyo absaaruhum aragyaalkooda iyo indhahooda marka la jeediyo tilqaa'a asxaabi naar naarta asxaabteeda xaggooda marka loo jeediyo indhahooda qaaluu waxay odhanayaan rabbanaa rabbiganow laa tajcalnaa ha naga yeelin maca alqawmi qowmkii la jirankooda aldaalimiina ee daalimiinta ah macnaha waxa weeye jannada iyo naarta waxaa u dhaxeeya shay kalateeda xijaabkaas sida ay culimmada tafsiirku u badan yihiin waxa weeyaan waa midka fii suurati alxadiid lagu sheegay faduriba baynahum bisuurin lahu baabun baatinuhu fiihi araxma wa daahiruhu min qibalihi alcadaab ahlu naarka iyo ahlu jannihii dhexdooda derbi baa la sameeyey derbigu irid buu leeyay iriddaa wixii xagga ka oho gudaha ah waa naxariistii ilahay iyo jannadii wey wixii dibadda koroana waa cadaabkii ilahay iyo naartii wey derbigaasaaba udhexeeya derbigaa wey marka midka la leeyahay wa baynahumaa xijaabun xijaabku wa kaa wa cala alacraafi acraafta maxaa la yidhaha marka acraafta siday culimmada salafkiiyo tafsiirku u badan yihin waxa weeye waa derbigaa laftiisa naarta iyo jannada udhexeeya acraafta la yidhahda weliba meeshiisa sare derbiga meeshiisa sare oo la yidhahdo sarsarka a meesha kore oo sarsarka ah halkiisaas kore ayaa acraafta la yidhahda marka derbiga meeshiisaas kore jannada iyo naarta udhexeeya korkiisa waxaa saaran rag baa saaran oo iyagu jannana aan ku jirin naarna aan ku jirin oo maxay ahaayeen kuwaas kuwaasi waxaa loo badan yahay inay yihiin dadka ay xumaantooda iyo samaantoodu sinaatay kafadibaaba dhinac u dhici weyday dembiga uu galay iyo khayrku la yimid waa siman yihi kafadii halkaa dhexdhexaadkaabay taagantao xaggana udhici weyd xaggana udhici weyd qolada noocaasa weeyaanoo xumaantay adduunka la yimaadeen iyo khayrkay la yimaadeen baa siman yihiin waa jin kuwa noocaas oo kale abaa marka derbigaa saaranoo camal janno ay ku galaanna lamayna imaanin dembi naargeeyana yacni ma gaadhsiisno oo camalkii wixiibaa isu dhigmay dhexday taagan yihin marka derbigaasay saaran yihin kuwa derbigaa saarani ahlu naarkuna way arkaan ahlu jannadana way arkaan ilaan dhexdooda taagan yihin markaasay daalacanayaan oo fiirinayaan oo raggiina way wada garanayaan waa is wada yaqaaneen war waa hebel kii hebel haka fiir naartu ku jira kii hebel ha fiir jannadu ku jira fiir darajadu ku jira fiir wixii o dhan bay arkaan ilaan calaamadihii iyo astaamihii bini aadamku adduunyada uu ku lahaabaa meesha yaalla war hebelkii hebel haw calaamadahoodii bay ku garanayaan ama calaamadaha waxaad tidhahdaa siday salafku u badan yihiin waxay ku garanayaan ahlu jannahana wejigoodaa iftiimaya astaantooda wata ahlu naarkana waxaa lagu garanayaa wejigoodaa madoobaanaya siduu qur-aanku sheegay bisiimahum saa in laga wadana waxa u badan culimadaa u badan macna ayb markaasaa waxay u dhawaaqayaan jannada asxaabteeda u dhawaaqaya markaasaa waxay leeyihiin nabadgelya dushiina ha ahaato salaamun calaykum nabad dushiina ha ahaato ayagu markaa jannada mayna gelin qoladan caraafka dhexda taagan janno ma gelin laakiin hunguri baa ka hay lam yadkhuluuha wahum yamacuun saas daraaddeed bay u salaamayaan asalaamu calaykum asalaamu calaykum nin rag ku fadhiya oo waxoogaa kun guri kaa hayo soo salaami mayse culimadu waxay leeyihiin culimadu waxay leeyihiin yacni damaaciga qalbigooda ilaahay uu geliyey ayaa wuxuu ku tusayaa inay jannada geli doonaan saasaana loo badanya inay aanu janno yihin maxaa yeelay kuwa dembiyadoodu ay naarta geysay baa shafaaca ilahay kaga soo saaraya u naxariisanaya soo ma kuwan wixoodii sinaadeen ugu dambayn jannada inay ku dambayn doonaan baa loo badan yahay saas macana ayib markaa wejigooda wuxuu usii jeedaa xagga ahlu jannaha xagga ahlu naarka marka loo duwo wejigooda waxay odhanayaan ilaahow kuwaas ha nagu darin allow kuwaas ha nagu dirinoo meeshay ku jiraan hanala geynin bay odhanayaan macnaha wa baynahumaa jannada iyo naarta dhexdooda waxaa ahaaday xijaabun derbi baa ahaaday wa cala alacraafi sarsarada derbiga sarsarkiisa kore dushiisa waxaa ahaaday rijaalun rag baa ahaaday raggii waxoodu sinaaday yacrifuuna raggaasoo garanaya kullan mid walba oo kuwa jannada ku jira iyo kuwa naarta ku jira ka mid kullan mid walbay garanayaan qolo walba bisiimaahum calaamooyinkooday ku garanayaan kuwana wejigoodaa cad waa ahlu jannaha kuwana wejigoodaa madow waa ahlu naarka saasay ku garanayaan wanaado way dhawaaqeen asxaabaljannati jannada dadkeedii bay u dhawaaqeen oo waxay ugu dhawaaqeen an salaamun nabadgelya calaykum dushiina ha ahaato lam yadkhuluuha ayagaa hadlaya ee asxaabulacraabka lam yadkhuluuha jannadii mayna gelin walxaal wahum iyagu dheh yatmacuuna way hunguriyeynayaanoo damac baa haya waidaa goortii surifad la jeediyey absaaruhum aragyaalkooda tilqaa'a asxaabi nnaari naarta asxaabteeda xaggooda iyo jihadooda marka indhahooda loo duwo qaaluu waxay yidhaahdeen oy odhanayaan rabbanaa rabbiganu laa tajcalnaa ha naga yeelin maca alqawmi qowmkii la jirankooda alaalimiina ee aalimiinta ah ilaahow kuwaas meesha ay ku jiraan hana gelin bay odhanayaan wanaadaa waxaa dhawaaqay dhawaaqii baa wali socda naadaa way dhawaaqeen asxaabulacraafi sarsarka iyo derbiga asxaabtiisii baa dhawaaqay rijaalan rag bay u dhawaaqeen raggaasoo yacrifuunahum ay garanayaan bisimaahum calaamooyinkooda ay ku garanayaan qaaluu markaasa waxay yidhahdeen maa aghnaa muxuu deeqay ama maa aghnaa ma deeqin cankum xaggiinna jamcukum kulmintiinnii aada xoolaha kulmiseen ama kulankiinnii aada kulanteen iyo badnidiinnii ma deeqin oo waxba ma tarin wamaa kuntum iyo wamaa shaygii kuntum aad ahaydeen tastakbiruuna kuwa iskibriya wamaa kuntum wa kawnukum wey iyo ahaanshihiinni waxba ma tarin aad ahaydeen tastakbiruuna kuwa iskibriya iskibrintaad iskibrin jirteen iyo waxaad xoola ururin jirteen iyo badnidiinnii midna ma waxba ma qabanin ahaaulaai kuwani kuway farta ku fiiqayaan waa kuwe waa muminiinti ahaaula kuwanay jaleecayaan muminiintay jaleecayaan hadalkana waxay u dhacayaan oo u jeedinayaan kuwii naarta ku jira waxay leeyihiin ahaaulaai kuwani aladiina kuwii sooma aqsamtum aad daarateen adduunka markaad joogteen laa yanaaluhum llah alla gaadhsiin maayo biraxmatin naxariis gaadhsiin maayo kuwan ilaahay naxariis maayo siin maayo sidan u yaalla kuwaad ku dhaarteen sooma wa qiila lahum oo lagu yidhi udkhuluu gala aljannata jannada gala laa khawfun wax cabsiya calaykum dushiina maahan walaa antum idinkuna ma tihidin taxzanuuna kuwa murge asxaabulacraafkii waxay u dhawaaqayaan rag naarta ku jira oo ay astaamahoodi iyo calaamooyinkooda ku garanayaan rag bay garteen meesha ku arkeen markaasaa waxay way u yeedheen waa abu jahl iyo abulahab iyo waxa weye mujrimiintii o dhan iyo fircoon iyo balaaya meesha ka buxi khayrlaaw o dhan baa meesha isugu tegay wixii bay u dhawaaqayaan marka waxay leeyihin waryaada war nimankiinan meesha ku jiro war wixii aada ururin jirteen oo xoolaa wixii kursi iyo dawladnimo ahay badnaanshihiinni iyo tiradiinni kibirkii iyo isla weynankii iyo isqaadqaadkii war waxba ma qaban war wixii muxuu wax idinku tari waayey oo maanta wax idinka badbaadin waay saasay ku odhanaya war kuwan jannada ku jiree jannada galay farday ku fiiqayaan kuwan kadaad soo kuwii adduunyada markaad joogteen aada dhihi jirteen kuwan ilaahay naxariis siin maayo maaha ilaa waxay dhihi jireen war waxan masaakiinta waxan maryaha uska gaale een adduunyo wadanin xoolo lahayn kursi lahayn yani masaakiinta waxba haysanin kuwan miyaa janna miyaa janna la siinaya ma kuwan yani ilahay unaxariisanaya intuu annaga naga tago ragga nagan qoodhaca ee qurquruxda badan ee xoolaha haysta ee boqorrada intana laga tago miyaa kuwan masaakinta wax la siinaya saasay odhan jireen war kuwani soo kuwaad saa kulahaydeen maaha waxba la siin maayo ad lahaydeen maaha ee lagu yidhi jannada ilaahay gala idinkoon cabsanaynin oo marnaba macnaa aan murgaynin saas way macnaha wanaadaa way dhawaaqeen asxaabu lacraafi sarsarka sarsarada ama derbiga asxaabtiisii ayaa dhawaaqay rijaalan rag bay u dhawaaqay raggaasoo yacrifuunahum ay yacrifuunahum ay garanayaan bisimaahum calaamooyinkooda ay ku garanayaan qaaluu marka waxay yidhahdeen maa aghnaa ma deeqin ama naafiyey ka dhig ama istifhaamiya maa aghnaa ma deeqin cankum xaggiina jamcukum kulankiinnii badnidiinnii ama jamcukum kulmintiinnii aad xoolaha kulmin jirteen wamaa kuntum iyo wa kawnukum maada masteriye wey wamaa kuntum iyo wa kawnukum ahaanshihiinniina waxba ma tarin oo ma deeqin tastakbiruuna kuwa iskibriye aad ahaydeen kibrintii aad iskibrinayseen iyo isla weynankiinina waxba qaban way ahaaulaai kuwani aladiina kuwii soomaa aladiina kuwii soomaa aqsamtum aad dhaarateen adduunka markaad joogteen ood ku dhaarateen laa yanaaluhumullah alla inuusan yani waxa weye la gaadhaynin alla inuusan gaadhsiinaynin biraxmati naxariis inuusan gaadhsiinayn ilahay inuusan u naxariisanaynin kuwaad adduunka markaad joogteen ku dhaaran jirteen soomaa kuwan jannada hadda ku jira udkhuluu gala baa la yidhi marka ama hadalkii waxaa socda asxaabu lacraafke yani maquulan lahum iyaga oo lagu yidhi kuwan kadaate macnaha waxa wey jannada galay maquulan lahum xaal lagu yidhi udkhuluu gala aljannata jannada gala laa khawfun wax cabsiya calaykum dushiina ma ahaanin walaa antum idinkuna ma tihidin taxzanuuna kuwa murge war nimankanis oo nimankii shalayta aad yeesayseen aad xaqirayseen hoos u fiirinayseen maaha wanaadaa asxaabu nnaari asxaab aljanna halkaa waxaynu kaga soo baxnay laba kooxood hadalkoodii dadkii jannada galay dhawaaqoodii oo u horreeyey asxaabulacraafkii dhexda taagnaa dhawaaqoodii oo marna ahlu jannaha u dhawaaqaya marna ahlu naarka u dhawaaqaya yaa laaban marka ahlu naarka dhawaaqoodii baa laaban iyo calacalkoodii wanaadaa way dhawaaqeen asxaabunaari naarta asxaabteedii baa dhawaaqay asxaabaljannati jannada dadkeeday u dhawaaqeen iyo asxaabteeda maxay ku dhawaaqeen an afiiduu bay ku dhawaaqeen an afiiduu war shuba calaynaa dushanada min almaai biyaha qaarkood war biyahaad haysataan gubanay wax nagaga soo shuba aw amase mimaa shay qaarkiin lagu soo shuba rasaqakum llahu ilahay idinku irsaaq war gaajaana haysee cuntada faraha badanee agtiina taala wax nagaga soo shuba qaaluu waxay yidhahdeen ahlu jannihi ina allaha alle xaramahumaa labadaa wuu ka xaarameeyey cala alkaafiriina gaalada dushooda aladiina gaaladaasoo ittakhaduu samaystay diinahum diintoodii ka samaystay adduunyada markay joogeen lahwan wax lagu daaho oon macno weyn lahayn walaciban iyo ciyaar ciyaar ka dhigtay diintoodii oo waqarathum ay kadisay alxayaatu noloshii addunyaa ee liidatay falyawma maanta rabbi baa la hadlaya subxana wataala falyawma maanta ayaanu nansaahum halmaamaynan ka tegaynaa naartaa lagu halmaamay kamaa sida nasuu ay u halmaameen adduunyada markay joogeen liqaa'a yawmihim maalinkoodan kulankiisa kulanka maanta dhacaya say adduunyada markay joogeen u halmaamin baa naarta loogu halmaamay iyagana liqaa'a yawmihim maalinkoodan kulankiisa haadaa ee kan ah wamaa kaanuu iyo wa kownuhum ahaanshahooda ay ahaayeen adduunka markay joogeen yajxaduuna kuwa diida biaayaatina aayadahana kuwa diida diidadii ay diidi jireen aayadaha ilahi subxana watacala naarta asxaabteedu iyagu wax kale ma hayaan waxa weeyaan asxaabu jannahay u dhawaaqanayaan markaasay leeyihiin war biyaha iyo cuntadaad haysaan wax nagaga soo shuba gaajo iyo olol iyo gubasho iyo rafaad bay dhamaysteen marka wal wuxuun ugu soo saydhay leeyihin wuxuun ah bal nagaga soo saydha jawaabtu waxa weeye gaalnimaad ku dhimateen oo naarta idin gelisa gaalna ilaahay jannada waa ka xaarameeyey cunto janno taaliya cabitaan janno yaalaayay gaal ma gaari karo sinaba looguma geyn karo saas daraaddeed ilaahay baa idiintiidao idinka xaarameeyey bale gaaladaasi naarta ku abaadaya jannada aan waxba kulahayn waa kuwe adduunka markay joogaan tilmaamaha lagu yaqaana maxay waa dadka diintooda ka dhigtay shay lagu daahoon macno weyn lahayn iyo ciyaar ciyaar wixii ilahay kitaab soo dejiyey rasuul soo diray mabda qiimo badan dhulka keenay isaga agtiisa wax weyn kamaba ahaba sawl ciyaartaasu iskaga jiraayo marka la yidhahdo warti ilahay masaajidkii waa koo diintii waatan waxba lama ahaba war waxba maahe iska dhaaf janno malaha waa un la wada geliy masi weyna maya wax weyaan maarata ummatu maxamed baan leeyahayo kollay un la iscadaabi mahayo saasuu ku leeyahy wax weyn masi ah kollay ilahay meeshuu igu talagalay wuunu ii geynay iga daa meeshuu ilahay kuugu talagalay waa un naar maxaa yili mabaa la shaqaysanin xagee kale marka dadka diintooduba ay la fududaho wax weyn aynan la ahayn inay wakti ku bixiyaan lama weyna inay yani wax way ku dhaqmaan lama weyna inay bartaan lama weyna inay ilaaliyaan lama weyna waxa dhanba wax fududa waxay la tahay ciyaar ciyaariya wax lagu daaha wax maaweela ah oo kaleeto waxyaabaha lagu ciyaaro waxaasoo kale diintoodii ka dhigtay adduunka markay joogaan lamama weynaba diintooda maana adduunyaa kadisay oo dhaldhalaalkan iyo macmacaankan adduunyaday ku kadsoomeen oo la tagtay maanta oo marka aakhare la joogaayay naarta dhexdeedaa lagaga tegi siday usoo halmaameen oo adduunka markay joogeen ay u halmaameen kulanka maalinta aakhara dhacaya oo kulankaasi ilahay lala kulmaya subxana wa tacala addoommadu ay wada kulmayaan wixii la sheegahay lala kulmi doono maalinkaa kulankeeda maadaama aynan soo tabaabushaysanin soo diyaargaroobin soo shaqaysanin faraha ay ka qaadeen halmaankay halmaameen baa iyagana maanta naarta lagu halmaamaya saas wey macnaa iyo diidadii ilahay aayaadkiisa iyo xaqa ay diidi jireen taasaa keentay wey macnaa wanaadaa way dhawaaqeen asxaabu naari naarta dadkeedu way dhawaaqeen naarta asxaabteedii ayaa dhawaaqo asxaabaljannati jannada dadkeeday u dhawaaqeen waxay yidhahdeen an afiiduu shuba calaynaa dushannada min almaai biyaha xaggooda aw amase mima shay xaggii rasaqakum allahu ilahay idinku irsaaqay quudkiiyo cuntada laydin siiye wax nagaga soo shuba qaaluu waxay yidhahdeen ina allaha alle ayaa xaramahumaa labadoodaa xarimay waa cuntada iyo cabitaankii xaramahumaa biyaha iyo dacaamka waa xarimay cala alkaafiriina gaalada dushooda wuu ka xarimay aladiina gaaladaasoo ittakhaduu samaystay diinahum diintooda lahwan yani wax lagu daaho oo maaweelo ah oo iyo walaciban wax lagu ciyaaro oo waqarathum ay kadisay alxayaatu noloshii addunyaa ee liidatay falyawma maanta marka ayaanu nansaahum ka tegaynaa yani sidii wax la halmaamo o kala loola dhaqmaya waan kaga tegaynaa naarta dhexdeeda wey kamaa sida nasuu ay u halmaameen liqaa'a yawmihim haada maalinkoodan kulankiisa maalinkan ay hadda joogaan kulanka la kulmayo adduunyada markay joogan say u halmaameen wamaa kaanuu iyo wa kawnihum ahaanshahooda kamaa nasuu wa kamaa kaanuu say u ahaayeen yajxaduuna kuwa diida biaayaatina aayadahana kuwa diida yani wamaa kaanuu wa kamaa kaanuu baa loo lehay macnaa iyo siday u ahaayeen adduunka markay joogeen aayadaha kuwa diida sidaas way macnaa xadiis saxiixa nabiga waxaa ka sugan sal ly slam inuu yidhi alla subxaana wa tacala maalinta qiyaamada wuxuu ku odhan doonaa addoonkiisa wuxuu ku odhani alam uzawijka addoonkaygiiyo soo kuuma guurinin xaas soo kuma siinin alam ukrimka soo kuma karaamaynin sharaf iyo magac soo kuma yeelin alam usakhir laka alkhayla walibil soo yani fardaha iyo geela iyo nicmadan kuma sakhirin oo kuma laylyan adiga oo raaxaysanaya oo kolba dhinac u tabashlaynaya soo adduunka kuma daynin haa haa buu leeyahay markaasaa wuxuu leeyahay adananta anaka mulaaqiya ma kula ahayd inaad ila kulmayso ma kula ahayd oo ma ku tashanaysa inaad hortayda soo istaagi doonto ila kulmayso markaasu wuxuu leeyahay laa maya qorshaha iguma jirin markaasaa rabbi wuxuu leeyahay subxana wa tacaala falyawma ansaaka kamaa nasiitanii maanta ayaa naarta kugu halmaamaya oon kaaga tegayaa saad adduunka markaad joogtay ii halmaantay aljazaau min jinsi alcamal waa abaalgudku waa un dhaqankaagii saas way macana walaqad ji'naahum bikitaabin fasalnahu calaa cilmin hudan waraxmatan liqawmin yu'minuun walaqad ji'naahum halkani waxaa la tilmaamaya aayaddani sheegaysa cadaabka nimankaa la mariyey ciqaabta la mariyey in aan laga gardarrayn adduunka intay joogeen xujada lagu ogay oo waxay wax ku qaadan lahaayeen loo geeyey iyagu iskood u diideen walaqad ji'naahum xaqiiqiya waxaan ula nimin bikitaabin kitaab baan ula nimin adduunyada intay joogeen kitaabkaasoo fasalnaahu aan kala bixbixinay calaa cilmin xaal aan cilmi ku sugannahay calaa cilmin mina yani cilmi iyo ogaansho aanu ognahay baanu ku kala bixbixinay hudan xaal uu yahay hanuun wa raxmatan iyo naxariis liqawmin dad loo naxariisanayo yu'minuuna oo rumaynay macnaha kitaabku waa kitaabkan qur-aanka ee kutubtii hore ilahi subxana wa tacala soo dejiyey addoommada wax loogu sheegay cadaabkan hadda dhexdiisa ay ka cabaabayaan ee ka calaacalayaan horay baa loogu sheegay inuu imaan doono kitaabkaa kala baxbaxsan oo rabbi cilmigiisa uu kusoo dejiyey oo ku kala cadcadeeyey hanuunka iyo naxariista ah kitaabkaasa horreeya oo soo degay walaqad ji'naahum xaqiiqiya waan ula nimid bikitaabin kitaab baanu ula nimid fasalnaahu oon kala dhigdhignoon kala bixbixinay calaa cilmin cilmi dushii aan ku kala bixbixinay ama annagoo cilmi u leh oo og waxa ku yaalla ayaanu kala bixbixinay waxay la mid tahay yani aayado kale qur-aanka rabbi subxana wa tacaala uu ku leeyahay anzalahu bicilmihi ilahay wuu soo dejiyey cilmigiisuna kusoo dejiyey yani cilmigiisu kusoo dejiyey cilmiganagaan ku faahfaahinay saas wey hudan hanuun isagoo ah wa raxmatan iyo naxariis liqawmin yu'minuuna dad rumaynay hal yanduruuna ilaa ta'wiila hal yanduruuna ma sugayaan adduunyadii baa loo noqday hadda dadkan adduunyada jooge saa inta loola hadlo wax loogu sheego loo caqli celiyo la keri laaya sugaya hal yanduruuna miyay sugayaan ilaa ta'wiilahu kitaabkan xaqiiqadiisa uu ku dhammaan doono mooye ta'wiilka waxa la yidhahdaa hadda meeshan laga wadaa xaqiiqatu lmri alladii ya-uulu ilayha shayga xaqiiqadiisa uu isugu biyo shubanayo ku dhammaanayo ayaa la yidhahdaa hal yanduruuna ma sugayaan ilaa ta'wiilahu kitaabka xaqiiqadiisa mooye yawma maalinka ya'tii uu imaanaya ta'wiiluhu kitaabka xaqiiqadiisa kama dambaystii ay imaanayso yaquulu waxay odhan doonaan alladiina kuwa nasuuhu ka tegay oo halmaamay min qablu horaan kitaabkan adduunyada dadkii ku halmaamay xaqiiqadiisu markay timaado waxay odhanayaan qad jaa'at way timid rusulu rabbina rabbigana rusushiisu bilxaqi xaq bay la timid ee fahal lanaa ma noo sugnaadeen min shufacaa kuwa noo ergeeya oo fa yashfacuu ay shafeecaan lanaa annaga markaa ay noo shafeecaan aw amase nuraddu ma nala celin oo fa nacmala aan markaa camal falno hayra aladii kii waxaan ahayn kunnaa aanu ahayn nacmalu kuwa samay kii aan samayn jirnay ku aan ahayn markaa aan samayno soo hagaajino qad khasiruu way khasaareen anfusahum nafyaalkooday khasaareen wa dalla waxaa lumay canhum xaggooda maa kaanuu waxay ahayn yaftaruuna kuwa been abuurta ilaahyaday sheegan jireenna waa ka lumay qur-aanka hadda waxyaabahan hadda laynooga warramayo waa sheeko waa sheeko tii ugu run badnayd laakiin sheeka weli qur-aanka iyo axaadiista iyo waxyigu wuxuu inoo sheegayo weli waa sheeko waa la dhimanayaa qabri waa jira ciqaabtiisa sheekay weli inugu tahay soo ma mid qabriga tegay ma inugu jira lasoo weydiy maya weli sheeka inugu tahay qiyaamada iyo waxyaalaha ka dhici doono sheeku inugu yahay qur-aanku sheegaya cadaabka iyo jannada iyo doodan hadda lasoo sheegay dhici doonta iyo isu dhadhawaaqani sheeku inugu yahay laakiin marka uu dhici doono waxyaabaha uu ka warramayo la dhex tegi doono waxaa loo tegayaa xaqiiqadii soo ma ta'wiilku waa kaa ta'wiilka waxaa la yidhahdaa waxyaabaha laga warramayo xaqiiqadooda kama dambaystaa markaad isdul taagto xaqiiqadi ta'wiilkii baad ku fadhida marka qur-aanka ta'wiilkiisa mooye wax kale miyay sugaya xaqiiqadu ka warramaya inay gaadhaan oy timaado mooye wax kale miyay sugaya xaqiiqadiisu maalinkay timaado waxyaalahan uu sheegayo ay arkaan oy la kulmaan maalinkaasi kuwii qur-aanka halmaamay oo aan dan ka gelin barasho iyo ku camalfaltoona kuwii ka tegay kuwaasi way calacali doonaan waxay odhan doonaan alla rusushani rusushii waxay la yimaadeen ila xaq buu ahaa rusushii xaq bay la yimaadeen waxay sheegeen run buu ahaa ee wax noo ergeeya ma jira maanta cid ilahay noola hadla ma helaya oo markaa naloo ergeeyo ilahay naloola hadlo ama ma nala celinayaayo adduunkii jaanaysaan ugu noqono ma nala siinay oo waxaanu samayn jirna waxaan ahay inaan soo samayno wax ka gadisan inaanu wax soo hagaajino aan isku dayno taa ma la helayaa bay leeyihin rabbi wuxuu leey subxana wa tacala naftooday khasaareen wixii ay sheegan jireen oo ilaahye ana maalinkaa waa lumeen sanad iyo dhagax bay caabudi jiray ee wax la weydiisan jiray la beri jiray maalinkaa mid lagama hayo saas way macnaha ayib hal yanduruuna marka waa kaan soo marnay celintan hadda ay weydiisanayaan haddii la celiyo inay un meeshii ku noqon lahayn walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu inagii soo marnay hal yanduruuna miyay sugayaan ilaa ta'wiilahu xaqiiqadiisa mooyaane qur-aanka xaqiiqada uu ku ekaan ku dha yani waxa weye uu ku biyo urursan doono xaqiiqada uu ku biyo shuban doono mooyaane wax kale miyay sugayaan yawma maalinka ya'ti a imaanaya ta'wiiluhu xaqiiqadiisu a imaanaysa waa maalinta qiyaamada maalinta qiyaamada oo xaqaa'iqdan qur-aanku uu ka warramayo ay imaan doonaan yaquulu waxay odhan doonaan aladiina kuwa nasuuhu qur-aanka ka tegey min qablu horaan adduunka markay joogeen bay ka tageen barasho iyo camal toona iyo kudhaqantoona mayna danka gelin kuwaasi waxay odhanayaan qad jaa'at xaqiiqa way timid rusulu rabbina rabbigana rusushiisii way yimaadeen bilxaqi xaq bay la yimaadeen ee fa hal lanaa ma noo sugnaaday haddaanu qiraynaa rusushii waxoodii inuu xaqi waa mar nin walba qiri wey nin walba uu qiraya lanna hortaaday taalla hadda sooma qiyaamadii waata xisaabtii waata rab malaa'igtii waata wax walba hortaad u yaal qiridan hadda aad qiraysa macna male laqad jaa'at rusulu rabbina bilxaq fahal lanaa ma noo sugnaaday marka min shufacaa'a kuwa noo ergeeya oo ilaahay noola hadla oo fa yashfacu ay shafeecaan lanaa annaga ay noo shafeecaan oo noo ergeeyaan aw amase nuraddu hal nuraddu manala celin oo adduunyadii mana lagu celinaya oo fa nacmala markaa aan samayno hayra aladii kii waxaan ahayn kii hayrkii kunna aanu ahayn nacmalu kuwa samay kuwa kii aanu horay u samaynaynay ku aan ahayn horay maxay u samaynayeen gaalnimo iyo khalad bay samaynayeen sameeye qalooc ka aan ahaynay hadda waan soo samayn doonaa ay leeyihin waa wanaag iimaan iyo khayr iyo wixii janno lagu geli laha ayib ow amase nuraddu hal nuraddu ma nala celinaya oo fa nacmalo aan samayno markaa hayra aladii camalkii hayrkii kunnaa aanu ahayn nacmalu kuwa sameeya adduunka markaan joognay qad khasiruu way khasaareen anfusahum naftoodii bay khasaareen naarta gelitaankeeday ku khasaareen wadalla wuu lumay canhum xaggooda waxaa ka lumay maa kaanuu waxay ahayn yaftanuuna kuwa been abuurta waxay isku halaynayeen oo aakhare wax idiin tari lahayn ay ku tashanayeen oo dhanna waa lumeen macna lawaaba meelay galeen gacan laguma hayo ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaam ina rabbakum rabbigiin allahu allow alladii midka weye khalaqa abuuray asamaawaati samooyinka iyo waalarda dhulka fii sittati ayaamin lix beri dhexdood buu abuuray uma kadibna istawaa wuu ka saramaray cala alcarshi carshi wuu ka saramaray yushii wuu daboolay yushii wuu dabooshiiyaa alla subxaana wa tacaala alleyla habeenka annahaara maalintuu ku daboolaa yatlubuhu habeenkii wuu raadin yatlubu habeenkiibaa raadin hu maalinkiibuu raadinaya xafiifan degdeg alaban xafiifan raadin degdeg ah buu raadinaya wshamsa qoraxdiina alla subxaana wa tacaala wuu abuuray waalqamara dayixiina wuu abuuray wاlnujuuma xidigihiina wuu abuuray musaharaatin xaalo ay yihiin kuwa la layliyey oo la sahlay biamrihi amarkiisa lagu sakhiray alaa hooyay baraaruge lahu ilahay keligiibuu usugnaaday alkhalqu abuur iyo wlmru amarkuba taladan isaga iskale tabaaraka allah alle ayaa saro maray oo khayrkiisu batay rabulcaalamiina uunka oo dhan rabbigii ahaa rabbi subxaana wa tacaala samaawaadka iyo dhulalkaba ka abuuray weeye oo lix beri gudahood ku abuuray aayadani meelo badan bay qur-aanka kaga soo noqotaa waana sidaas lix beri ayaa lagu abuuray kownka aad arkaysaan toddobada samo toddobada samo iyo toddobada dhul iyo inta ku dhex noolba toddoba beri gudahood bu alla subxana wa tacaala yani lix beri gudahood yuu alla ku abuuray subxana wa tacala lix beri waxaa la bilaabay maalin axad ah maalinta jumcadana waa la gabagabeeyey maalinta jumcada waa maalintii khalqigu abuurkiisa la gabagabeeyey aadam baa ugu dambeeyey oo ilaahay abuuray maalinta jumcada weliba niskeeda dambaa ilahay abuuray saas way macnaha marka maalinta sabtida iyada waxba lama abuurin sida saxiixe lixdaa beri buu ilahay abuuray subxana wa tacala khalqiga abuuray su-aashu waxay tahay marka lix beri iyo khalqigan intan la eg soo kaafiyo kala dheeri maa adiga waxa weye haddii lagu yidhahdo sar shan dabaq a noo dhis ood keligaa tahay walilahi almathalu lacla wax injineera iyo wax yani waxa weye fundiya iyo wax gacan ah oo ku caawinaysa ma jirto noo dhis hadii lagu yihahdo imise sanay kugu qaada ya makhluuqa ka ugu xoog badan keen waa meel yar oo aad u yar oo dhis layna yidhi wey samaawaadkan iyo makhluuqan sidan u yaalla oo baaxaddan leh yaa lix beri gudahood keliya ilahay ku abuuray subxana wa tacala lixdaa beri ha ku abuuree ka yar buu ku abuuri karay rabbi subxana wa tacala ilbiriqsibu wax dhan buu ku abuuri karay soo ma waxay leeyihin culimmadu darsiga ku jira wuxuu yahay in uu lix beri gudahood ku abuuro bini aadamka waxaa la barayaa kaadsiyoonida in waxa markaad qabsanayso deg deg uma fiixa xataa adigoo awood u leh haddana waxa fiican wixii inaad maartay sidaasa macnaha la baraya bay ayib kadib markuu ilaahay abuuray toddobada sama iyo dhulalka iyo waxa dhexdooda uu abuuray carshiguu ka sarmaray uma istawaa cala alcarshi ayadaas waxay qur-aanka kusoo noqotay iyadoo sidaasa oo macnaha waxa weeyaan istawa iyo calaa isdaba yaala toddoba goor mar waa markan suuratu yunus baan ugu tegi doonaa racd baan ugu tegi doonaa saddexdaasi awalkay ku jiraan afarna waxay ku jiraan aakhiray ku jiraan waxaan ugu tegi doonaa suuratu daha waxaa kaloo ugu tegi doonaa suuratu lfurqaan waxaan ugu tegi doonaa suuratu sajda suuratu lxadiid toddobadaas oo mid walba rabbi subxaana wa tacaala uu ku sheeganayo inuu carshiga ka sar- ka sarmaray oo ka koreeyo ayib mas'aladan marka iyo aayaddan fasirkeedaba waa mas'alo yani waxa weye khilaaf dheer uu ka dhacay laakiin khilaafku midna uu yahay mid saxsan midna uu yahay mid qalloocsan sida saxda waxa weeye salafka tafsiirkooda saxaabada iyo taabiciinta iyo ijmaaca salafka aayadda tafsiirkeedu waxa weeye istawaa cala alcarshi rabbi subxana wa tacala carshigiisuu ka saramaray sidaasi intaasoo aayadoodba macnahaasay faa'idaynayaan waxaana macnaha faa'iidaynaya qur-aanka aayado kaleoo fara badan oo la mid a waa inagii soo marnay wahuwa alqaahiru fawqa cibaadi waa inagii soo marnay rabbi subxaana wa tacaala xaggiisa wixii kas ka imaanaya qur-aanku wuxuu u isticmaalaa degitaan wixii xaggiisa aadayana fuulitaan baa loo isticmaala inuu sarreeyo kutusi intaasoo qaab buu qur-aanku kugu tusay ilahay inuu sarreeyo subxana wa tacala intaasoo siiqo ayaa kuso aroortay sunnada nabiga sal lay slam iyadana axaadiis aad u fara badan oo nooc walba leh qaar macnaha waxa weeye qawli ah qaar ficliya qaar taqriiriya inta ay sunnadu ku timaadeen nooc oo dhan way ku sugnaatay oo nebigu waa ku sugay ilahay inuu sarreeyo subxana wa tacala sidoo kaleeto ijmaaca salafka saxaabada iyo taabiciinta iyo imaamiyadii waaweynaa ayagoon nin laga soo reebin waxay isku raaceen aayadda macnaha in loo daayo ilahay inuu sarreeyo subxana wa tacala a'imadii waaweynaa kulligood waxba yanu laga soo qaadin laga soo reebin macnaha oo miisaanka wuxuu yahay rabbi carshiguu ka sarreeyaa qaabkuu uga sarreeyana isagaa garanaya waa qaab u qalma alla subxana wa tacala istiwaa'an yaliiqu bijalaalih yacni ekaansho iyo saramarid isaga u qalma intaasaa lagu daynaya caqiidada saxda ah ee kitaabka iyo sunnadu ay taqriiriyeen waa kana ijmaaca salafkuna ku tegey ijmaac inay ku tageen salafku wax xikaayadoo sheegay maa hadalladooda mid mid haddaan usoo qaadna hadda waynala dheeraan laakiin waxaa sheegay inay isku waafaqeen oo inay isku khilaafin salafku waxaa sheegay imaamu axmed caleyh raxmat ullah waxaa guri yani cumar yani waxa weeye yani balamankii ninka la yidhahda ka mid a oo aimadii macnaha waxa weye salaf ka mid a rag badan baa soo guri waxaa ka mid a abulxasan alashcari kitaabkiisii dambe ee macnaha ibaanada ayaa ka mid a kitaabkii macnaha uu kaga noqday madhabkan ashcariga ayaa ka mid a kutubta yani waxa weye ijmac waxay soo gurinayeen salafku saasay ku tageen sidaas in lagu daayaa marka saxa inuu ilaahay sarreeyana qur-aankaa ku tusay sunnada nebigaa ku tusay ijmaacii salafkaa ku tusay fidrada bini aadamka ilahay ku abuuray iyo makhluuqaa ku tusaysa makhluuqa markuu dhasho wuxuu kor buu macnaha wax u doonan maayaan hoos wax u doonan maayo kor buu wax u doonan adiga qalbigaaga markaad ilaahay baryayso subxaana wa tacala gacmaha ma hoos baad u foorari mise kor kor baad aadi kor baad aadi qalbigaagu marnaba kulama aadayo midig iyo bidix toona haddaad xataa qasabto kaama ogola wadaadkan xataa meeshan la ilahay meel walbuu joogaa la taagan qalbigiisu ma ogola kor buu aadi maxaa yeele waa fidra ilaahay ku abuuray wey xayawaanaadkii kor bay aadayaan ma jirto wax ilaahay hoos u aadaya ama midig ama bidix u aadaya ma jirto ilaahay subxaana wa tacaala qalbiga makhluuqa wuxuu geliyey inuu sarreeyo sidaasuuna qur-aanku kusoo degay sunnada nebigu ku timid salafku ku ijmaacay ilaahay meel walbuu jooga yaa yidhi marka waxaa ugu horreeyey nin la yidhahda nin layidhahda jacd ibnu dirham wuxuu dhaxal siiyey fikradda nin la yidhahdo jahm ibnu safwaan waxaa ka dhaxlay niman la yidhahda muctasilo waxaa ka dhaxlay niman la ilaahay meel walbuu joogaa labadaa ninee fikradda isaga dambeeyey waa jacdi iyo jahm jahmi labadaba waxaa laysku waafaqo culimmadu islaamku isku waafaqeen in la dilo waana la dilay mid waxa weeye maalin ciid ah baaba lagu udxiyaystayba la gawracay culimada islaamkaa isku waafaqay inuu khaldan yaho kharibey nimanka noocaasay ka soo jeedaa marka ilah meel walbuu joogaa innagana waxaa inoo soo gudbiyey can tariiqi alashaacira ayuu fikraddaasi inoogu soo gudubtay waana fikrad khalad ah ilaahay meel walbuu joogaa waa fikrad halis ah su-aal fudud baa lagu weydiin ilaahay meel walbuu joogaa qashinki iyo musqusha ma ku dhex jira tacaala allahu camaa yaquuluuna culuwan kabiira sax ma aha haddaad tidhahdo meel walbuu joogaa waxaa ka dhalanaysa meel xun buu ilahay jooga inaad tidhahdo qur-aankii baad ka tagtay sunnadii baad ka tagtay manaajkii salafkaad ka tagtay wixii aad ka cararaysay wax ka daran baad lugta la gashay saas daraaddeed wadaadadii waa ku socon kari waayeen ilahay meel walbuu jooga hadda waagii hore way dhihi jireen laakiin markan dambe waxay yidhahdeen mawjuudun bilaa makaan waa joogaa laakiin waa boos la-aan meel la-aan buu joogaa mid ogaada sideedaba ilaahay subxaana wa tacaala siduu wax u dhigay rasuulkiisuna uu ina dhaxal siiyey salafkuna ka tageen ruuxu hadduu ka leexdo oo lugtu kala fakato bas wey isaga dhexdiisaa isku dhex yaacay boqol baatil iyo boqol khalad oo wuxuu la imaanayaa uusan macnaha wax weeye ka bixi karin saas daraaddeed waa in halkaa lagu daayo istawaa cala alcarshi rabbi subxaana wa tacaala carshigiisuu ka sara maray maceeb baa ku jirta gabadhii jaariyadda addoon tahay nabigu wuxuu ku yidhi sal ly slam ayna allah alla aaway buu ku yidhi maxay tidhi fi samaa fartay kor u fiiqday kor buu alla jiraabay tii nabigu wuxu yidhi sal ly slam xore waa muminad waa mu'minada marba hadday garato ilahi inuu kor jiro waa mu'minada xore buu nabigu yidhi sal ly slam dadka caadiga xataa waxa weeye gaalada soomada fidradii baa ku jirta mumin iska dhaaf fidradii baa ku jirta dadkan falsafadu ayna wasakhaynin haddaad tidhahda ilaahay aawey khalqigoo dhan wuxuu isku waafaqsanya kor buu jira xataa fircoonkii gaalka ahaa ee iska yeelyeelahaya ilahay inuu kor jiro u rumaysna ya caqiidadii fircoonba gartay oo wadaad muslima garan leeyahay balka warrama idinku bal masaladaas aynoo dambaysa hada wabillahi tawfiiq wasala allahuma wasalam ala nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi wasallam